waa hagaag idaacadda star f m oto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin subax wanaagsan aruurid suban kusoo dhawada xubinta wargeysada waxyaalaha kula duwan ay qoraan waa maalin jimcaha dhegeystayaal waa maalin barakadeeda fadligeeda wadata dhegeystayaal kusoo dhawada mar kale wargeysada daily national sidoo kale the standard waxyaalaha markaasi kala duwan ay qorayeen halka qeybaha dambe dhegeystayaashan fursada u siiya saakaas ay kusoo kaakaceen ku abariisteen dhammaantiin subax wanaagsan yuusuf bakad ayna la socodsiinayaa soo qabta saakaalka wargeeska wuxuu qoraya dabcan iyadoo ciidamada booliiska ah ee kuwa markaasi garoomada j k i a ay qabteen saddex nin oo u dhalatay wadanka venezuela sidoo kale uu shaqeynaya smatic ama smatika kuwa markaas u xilsaaran guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c warqadaha daabeecadkooda iyo weliba qaybta markaasi teknolojiyada ayaa halkan markaasi lagu qabtay kuwaasoo la sheegayo in markaasi si qaldan loola dhaqmay sida markaasi warqad kasoo baxday guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee ku sheegayso in dabcan wax markaasi waxa maraasan lagu soo wargelin tilaabada markaas ay ku dhaqaaqeen ciidamada sidoo kale lagu xiray saddexdaas shaqsi ee ka socday oo ku takhasusay qeybta markaasi internetka waaasoo sheegtay inay markaasi warqadaha ama warqadahooda ay wadanka kusoo gal lahayeen ay haysteen sidoo kalena ku shaqeyn lahayeen ay dooneysay guddiga ama i e b c barsonel oo wax kaga doonayeen inay kaga qabtaan mise shaqadoo ay ku saacidaan iyadoo iminkan ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee aada iskugu diyaarinayso doorashada guud ee wadanka oo toddoba iyo toban maalmood ay ka harsan tahay warqadda ayaa markaasi sheegaysa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ku sheegtay waa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ku sheegtay in markaasi si qalman iyo weliba cajugleyn xoogan lagula dhaqmay shaqsiyada waa shakhsiyaadkaasi oo saddexda ah u dhashay wadanka venezuela oona sidoo kale qeybka markaasi u xilsaarnaa teknolojiyada iyo weliba nidaamka iskudawaridka hanaanka ee doorashooyinka dhegeystayaal iyadoo ay ka socdeen sidoo kale kambaniga ama shirkada soo saarta warqadaha ee contract markaas la siixideen shirkadewaa shirkada waa hay-adda markaasi u xilsaaranta guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iyo sidoo kale waa smatica dhegeystayaal halkan wargeyska wuxuu sheegaya guddiga in markaas eedantaasi ay markaasi qaabili doonto qaabkeeda iyadoo ay doonayso in si deg deg ah wax looga qabto arrintaasi oo la sheegayo in ay doonayaan dib in markaasi loo celiyo wargeyska boggiisa afraad ayaa imikan qoraya halka baraha bulshada dhinacyo kala duwan iyo eedeyn kala duwan markaasi ay kala socoto oo dhinacyada kala duwan ay kaga hadlayaan halka garabka madaxweyne ku-xigeenka iyo garabka raila omolo odinga iyagana qeybahooda twitterada iyo sidoo kale facebookyada ayay waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo kala gelinayaan ay leeyihiin dabcan ciidamada booliska waxay qabtay dad markaasi doonayeen in ay qashqashaad geliyaan doorashada waa sida ayaga hadalka u dhigayaan halka dabcan qaardhinaca markaasi guddiga waa qaybta markaas madaxweyne ku-xigeenka asxaabtiisna ay leeyihiin iminkan waxay rabaan shaqooyinka iyo howlaha guddiga doorashooyinka inay faraha la galaan asxaabta markaasi taabacsan waa dabcan azmiyo lowmoja waa dabcan waa azmiyo lowmoja dabcan ay ku wadaane waa sida wargeyska saaka bogiis afraad uu qoray waa soo qabsan kartaa waana ka aqrisan kartaa dhegeystayaal wargeyska halkan saaka sidoo kale wuxuu qorayaa dhegeystayaal iyadoo markaasi qeybta waa qeybta markaasi xeebta lasoo saaray warbixin mombasa kilifi iyo kuale iyo taita taveta shakhsiyaadka xubnaha gafarnimada u tartamayaan ay halkan warqada dabcan wargeyska bogiisa af shan iyo tobnaad uu halkan kaga hadlaya naasir iyo acheni lead dabcan mombaaso ay ku kala hogaaminayaan dhegeystayaal halkan wargeyska wuxuu qorayaa mvita abdisamed ayaa boqolkiiba konton wata halka xisbiga markaasi u d a ninka ka socda xasan cumar u wata boqolkiiba sagaal oo aad markaas uga hooseeyo halka sidoo kale qaybta markaas kilifi warbixinta markaas ay soo saartay ayaa halkan tilmaamaysa oo u wataa kilifi north mb gadian mugona wuxuu wataa soddon iyo laba halka xildhibaan aisha juma ay wadata koob iyo labaatan koob iyo soddon waxaa wadataa fatuma achani countiga kuwale halka former kirkacha p s xamadi boga u wato shan iyo labaatan dhegeystayaal waxaa sidoo kale wata mutaba mb andrew mwende afar iyo labaatan boqolkiiba waa qaybta markaasi taita taveta koob iyo labaatan boqolkii gabana branson samoja ayaa isagana markaasi wataa dhegeystayaal waa sida wargeyska markaasi saaka halkan xubnaha kaga qorayo sidoo kalena warbixin ay soo saareen kaga hadlayaan xubnaha kala duwan iyo weliba aragtiyada dadka shacabka iyo shaksiyaadka kala duwan ay wataan iyo weliba sida lagu kala taageera badan yahay ayuu saaka halkan ku qoray wargeyska boggiisa shan iyo tobaan dhegeystayaal iyadoo xeebta dabcan ay tahay meelaha aadka indhaha loogu hayo ee markaas aadka iminka loogu murusan yahay dhegeystayaal iyo sida wargeyska saaka halkan uu qorayo ayaa markaasi kaafi kala dheeriya wargeyska ayaa saaka halkan faahfaahintiisa macluumaha ay ku qoraqorayaan dhegeystayaal oo bogaga hore ee wargeyska bogiisa afraad iyo sidoo kale wargeyska bogiisa shan iyo tobanaad faahfaahinta macluumaadkaasi waa wargeyska qeybtiisa venezuela shakhsiyaadka dabcan halkan garoonka lagu xiray ama lagu qabtay dhegeystayaal halka wargeyska sidoo kale saaka bogiisa wuxuu faahfaahin kaga bixinaa bogiisa afar iyo tobnaad dhegeystayaal wuxuu halkan leeyahay iyadoo shakhsiyaadka iminkan furunta ama furunta hore ee ama xarunta waafadaha furunta hore ay kaga jiraan sidii markaasi dadka ay kaga gadi lahayeen waxyaalaha jahwareeriyey waxyaalaha markaas iminka maankooda dabcan ku dhacayo cid waliba iminkan waxay markaasi baaritaana iyo weliba dhinaco kala duwan waara baaritaana iyo sidoo kale dabagal iyo xiritaan ayay markaas iminkan iskugu handidayeen waa sida wargeyska saaka uu qorayo iyadoo maalmo keliya ay ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka waxaa xubnaha loola jeedaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga sida wargeyska halkan uu qorayo raila ayaa sheegay in shakhsiyaad markaas la xerxeri doono oo sidoo kale maxkamadaha lasoo istaagi doono halka dhulalka sidoo kale laga qaadi doono sida sharci darada ay kusoo galeen waxuu dabcan ula jeedaa madaxweyne ku-xigeenka halkan waxaa sidoo kale u qorayaa haddana waxaa markaasi ay maalmo keliya kasoo harsan tahay waxaa haddana ay markaasi ballanqaadyada ay aada u qaadayaan sagaalka bisha ee soo socoto dhegeystayaal ee sideedaad ee dabcan waa doorashada guud ee waddanka ka dhici doonto ballanqaadyada ayaa iminkan sii badanaysa dhegeystayaal sidii markaasi sixir bararka waxyaalaha markaasi ciishada ay dadka ku nool yihiin hoos loo dhigi lahaa loona qiimaha hoos loogu dhigi lahaa arrimaha waxyaalaha dadka ay aadka interest ugu hayaan mise waxay soo gasha danta qof waliba uu kaga guuleysan karo mise ku heli karo qofka shaksiyadiisa ama qofka asaga nafsadiisa uu ku heli karo dhalinyarada iyo dadka markaasi becsharada ama ganacsatada yaryar ayaa halkan sida markaasi dad doos loola hadlaya iyadoo markaasi ballanqaadyo xoogan loo sameynayo ay ka mid tahay inay heli doonaan free loan ama markaasi mamaah oo aan deyn lahayn amse dulsaar lahayn si ay micishadooda noloshada iyo sidoo kale ganacsiyadooda yaryar ay usii wataan weliba qaasatan dhalinyarada waa sida xubnaha kala duwan sida ruto iyo raila ay halkan kusoo bandhigayaan waxaa markaas iminkan dhawaqooda meel weliba laga kala maqlaya xarun weliba deegaan weliba aad tegto tuulo weliba aad tegto ayaa sida wargeyska halkan saakuu qoray uu leeyahay waxaad maqlaysaa dhawaqyada kala duwan ee siyaasadda ee waddanka iminkan holcayso dabcan waxaa loola jeedaa holaca ma aha mid kale laakiin waxaa loola jeedaa sida ay iminkan u shidan tahay oo xamaasada ay u wadato doorashada sanadka labada kun labaiy labaatanka ilaa laga gaarayo dabcan waa ballamadaasi oo kaga hormaan dhinacyada kala duwan ee frameworka loo yaqaano ayaa dhugi doontaa dhegeystayaal midda iminkan wadanka dabcan la taala oo lacagaha faraha badan oo u dambeysay amnes dabcan international monitary found i m f ta lacagta ay bixisay iyo weliba ballanqaadyadaasi ayaa laisku barbardhigayaa dhegeystayaal sida ay markaasi laisku kaafin doono iyo sida markaasi ballanqaadyadan kala duwan ay bixinayaan iyo weliba lacagaha deymaha faraha badan wadanka lagu leeyahay iyo dhaqaalihii waddanka oo aan wanaagsaneyn ayaa hadda halkan markaasi taallaa siday markaasi isku waafajin doonaa howlaha ee kala duwan ay soo saarayaan dhegeystayaal wargeyska kale halkan saaka wuxuu soo saaraa dhegeystayaal uu sidoo kale kaga hadlaya uu tilmaamaya iyadoon kusoo koobaya qodobkan dhegeystayaal bogiisa lixaad wargeyska the standard waxaa leeyahay halkan iminkan waxaa markaasi hardan iyo loolan qoobaha lagu kala qabanayo fagaarooyinka ayaa iminkan la kala qabsaday dhegeystayaal laakiin iminkan waxaa dhinac la gelinayaa dhanka madaxweyne ku-xigeenka halkan waxaa laleeyahay meelo fara badan ee ay tagaan inay qabsadaan waxaa lagu wargelinayaa in mar hore la qabsaday uu u qabsaday raila odinga waa sida wargeyskasaaka bogiisa uu horayo laakiin taasi cid inay dheg jalaq u siiso marabta garabka ah ama xubnaha markaasi ka socda madaxweyne ku-xigeenka iyadoo markaasi doonayaan inay xoog meel waliba ku galaan taasi aysan sheegeen inay mare aysan ka aqbalaynin waxyaalaha iyo qaabka markaasi qaldan lagula dhaqmayo waa sida halkan saaka wargeyska u qoraya xubnaha garabka madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidaas leeyihiin halkan waxaa wargeyska u qorayaa waana meesha markaasi ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa iminkan kulamo kala duwan markaas rabaan inay ku kala qabtaan garoomada waaweyn ee sida nyanyo stadium iyo sidoo kale kasarani laakiin waxaa lagu wargeliyey madaxweyne ku-xigeenka in la qabsaday oo mar hore lagu wargeliyey in garoonkaasi la qabsaday ee nyanyo stadium halka markuu usii sidoo kale lacagta la bixiyey markuu usii jehaysana garoonka kasarani waxaa sidoo kale lagu wargeliyey in la qabsaday oo uu qabsaday raila odinga waa doorashada markaas dabcan oo xubnaha isku soo baxyada kala duwan ee taariikhyadooda markaasi kala dhacayso dhegeysa shanta iyo toddobada sida wargeyska halkan uu ku qorayo laakiin juneed maxamed halkan wuxuu leeyahay dabcan uu ku wargelinayaa in ay tahay dabcan tii ugu dambeysay kulanimadii ugu dambeysay ee lagu kala qabanayo ama lagu qabanayo dadka dhammaan iskugu yeerayo garoonka stadiumka nyayo dhegeystayaal sidii markaasi loogu wargelin lahaa qaabka doorashada iyo sidoo kale xubnaha in ay markaasi ka qayb qaataan doorkoodana ay ka qaataan sidii kaalin ay markaasi ugu soo bixinaan waa sida uu ku leeyahay halkan laakiin garoomadaasi hadda waxaa markaasi leeyahay inay ka qayb geli doonaan dhinacyada raila odinga laakiin habkan ayaa hadda la garanaya si laiskugu fahmi lahaa isagoo markaas cid weliba iminkan dhinacyada kala duwan xooga ay ku sheeganayaan madaxweyne ku-xogeenka wuxuu leeyahay cid aan ka yeelaya ma lahan oo waxa in markaasi arrintan wax laga qabtaa hadalkan wuxuu soo baxay kadib markii garoomada dhinacyada kala duwan ay buuq markaas ka kala dhaceen sidii tii u dambeysay dhegeystayaal garoonkii turkana oo halkaas buuqii qayle ka dhacday dhegeystay wargeyska ayaa halkan dabcan iminkan aada iskugu jeedaan sidoo kalena siyaasadooda meelo qalfan meelo adag gashay raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto dhegeystayaal sida wargeyska saaka u qorayo waa siyaasade laga yaabaa marka dambena inay isku imaadaan siyaasad baabkeed cid fahmi karta ma lahan laakiin anaga waxba inagama gelin dhegeystayaal haddaan kuu sheegayaa doorashadaada rid codkaada rid kadibna gurigaada ku laabo si nabad ah ilmahaada u qabayso ilmahaada cunto u karso diiraanka shalay soo riday kan kale usoo riday ad waxba kaama gelin aday cidda u socdaysay ama ciddaad u codaysa waxba kaama gelin codkaada keliya sii dadka adiga leedahay waxbuu ii qabanayaa dadkaa leedahay waxbuu ii tarayaa kadibna iska soo bax gurigaada ku soo laabo oo markaa soo ritanaya qofkii dariska ahaa sheekaysta halkaasi oo waxba xumaan iyo qayli iyo qabyaalad aysan qaadan kaasi ayaa berri aad u baahantahay kaasaa ku duugaya xildhibaanka aad dooratay mase siyaasiga aad dooratay kuma duugaya kuma xabaalayo kaas ayaa ku xabaalaya oo ku duugaya oo ku gargaaraya oo garabkuu siinaya si walba ay tahayba qabyaaladda waa inaad iska fogaysaan isku naxariisataan isku daalqaadataan war kuwan yaynii lugoonin hadda inii sheegaya war kuwan been yaynii sheegin war kuwan yaynii kala geynin war kuwan yay isku keendilin waa been kadaayib been bay sheegaan haddaan kuu sheegay aniga yuusuf aan kuu sheegayaa dadkaada adiga ah waxaada qabso danahaada qabso guurahaada soo bax cid weliba isku dayda inay codeyn karto ciddaa rabto dooro laakiin yaa la isku xadgudbin nafsadaada fiiri dantaada fiiri kaasi baa ku xabaalaya aad ka cararayso laakiin xildhibaan intuu kuu imaado m c intuu kuu imaado governor intuu kuu imaado ku ku xabaale maaha hadda kama soo qeyb xitaa kumaba aqaano kuma xasuusto maxaa isku dilaysaan maxaa isku burburaneysaan maxaa isku nacaysaan maxaa u kala ordaysaan maxaa indhaha laiskugu gubayaa maxaa albaabada la iskaga xiranayaa kumaba aqaanee kumaba xasuustee laa ilaaha illallah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal subax wanaagsan arooriyo suuban waxaan filayaa si wacan oo qurux badan inaa markaasi kusoo wada kacdeen dhegeystayaal qadka telefoonka hore dhegeystaan siinaa soo dhow walaala kusalamaya subax wanaagsan walaal halkaa ku sugan tahay muurika kabran saaka sharif
alxamdulilah ala fiican yahay alxamdulilah maxaa hadal haysaan
hadal ahaanta waxaan waaye un abaaraha ilahay naga soo bixiye aada iyo aad amiin
no waa aad baa loo kulaaday ilaahay ha naga soo bixiyaan leenahay inta xanuunsana allah caafiyo inta fiyon camal wanaagsan allah ku toosiyaan leenahay saaxiba aamiin aamiin sharif aamiin baan leenahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal subax wanaagsan halow star f m dhegeystaasi oo mashquul xigaha kalaan siinaya waa ka xumay isagana qadka telefoonka ka baxay xigaha kalaan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam walaal halkee walaalkay walaalka yuusuf bakadni badan oo ku salaam waa cabdiraxmaan waxaan kusugan yahay magaalada waa galaaha galbeedka wajeer waa gaala cabdiraxmaan ka waran saaka wallahi maasha allah jawi saaka aad ba u wanaagsan yahay mhm aad iyo aad baad u wacan yahay mhm wax kasta ilahay ugu tiragalay bay u socdaan aada iyo aad idaacadda maqalkeeda maasha allah boqolkiiba boqol oo wargeysada maasha allah waan dhegeysanayni shukran waxaan aad kaaga mahadcelinaa maaragtay warbixinta wanaagsan ee siinaysa maaragtay odayaashalka mhm ilahay maaragtay abaal badan kaa gudanaana oo nimankan siyaasiyiinta waxaa inoo tiraya ma lehe aada iyo aad cabdiraxmaan aad baad mahadsan tahay saaxiib markaatiga baa u jiro Aad- shukran reewaa galaan ayugu salaam saaxiibadaasi xigaa kale qadka telefoonka soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga subax wanaagsan asalaamu calaykum isbakadow wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waan ku salaamayaa in badan soo dhowow
gaarana gaarana jana gare gaarani aabbaha nabadda haye
xaalada xaalada waa okay alxamdulilah dhinacan kaga wadasay magaalada jaris waa sax bolocologe waa dhul waa dhul waa dhul waa bulokoloji Hay.
waa dhul hada wax jira ma ogin aada iyo aad siyaasadda iyo hardankeeda iyo loolankeedana hadda wargeeskaa noogu akrise waa sax
waxaan maqli jiray fulay ula badan aha
ninka rayla wuxuu noqday fulay ula badan haye maxaa la garoonkaasaan qabsanay kaasaan qabsanaysa fulay ula badan maaha walac sabka qaba waxaasoo dhan haye
marka nimankan laleeyahay ina wadankay soo galeen waa la qabta waa kutra kuteen waxba yaan loo handadin baan leeyahay i b c i b c bay handadayaane aadaad umahadsan tahay aabbaha nabadda gaarane jazaakum allahu jazaa waa tahay aabbaha nabadda umahadsan yahay gaarane soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu wasalaalaas u salaam walaala waa fartuunkan ku wajeer fartuun wajeer ka waran saaka
wajeer walaala maasha allah nabad ayaa lagu waaberisti haye hadda aanan ka bixin waa sax waa magaaladayda aan ku baryo wax dhib eh kama maqli maasha allah waa bula waa bula hodan miya fartuune cadda saddex beri ayay hawada ka maqleen shalay noo soo laabatay walle wallaahi saa insoo wacay insoo wacay telefoonka hataa igama qabanaysin maraa ii xanaaqeen waa raalli noqo walaale raalli fartuune raalli noqo waa laga raaligelinayaa ma ina insoo wacaan rabaan subaxii inaan kuu sheegaan rabana bilcaan baa ii imaanay waaba ku hilmaamaayo
aadaad umahadsan tahay fartuun haye walaal waa ma walaal soo dhawow ku salaamaya si wanaagsan halo star f m waa tahay walaal ma i salaamin waad ku mahadsan tahay een, waad isku mashquulsan tahay soo dhow walaal aan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkaa ku sugan tahay
barquuqa maxmed cabdullaahi barquuqe ka waran maxamed cabdullaahi saaka saaka waa barquuqa ilaahay mahdi way kala degan tahay si ilaahay ugu talagalay taabeenka unbaa un ishi loo taagayaay waa sax
marka ilaah unoo nagu dhameen baa leenahay si ilaahay ugu talagalay bay kala waa jimco mubaarak baan ku leenahay aadaad umahadsan tahay saaxiib reer barquuqena waan salaamaynaa soo dhow walaal aan ku salaamaya waxaan kaa qaada saaxib maxamed tawane gaarisa maxamed tabana gaarisa dhigaabuurey haye maasha allah alxamdulilah waa sax ka waran saaka dhigaabuurey way deganta ugu saaxib Hay.
jeerku aad u degay haye qabow moogi aada loo saacin dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay maalintaa idin wacnaato jimco wanaagsan caafimaad wanaagsan cimri wanaagsan hana la dadaalo kambeenkan ilaahay ha laga cabsado dadku waa la dhammaanhayaa aad iyo aad ha laisku turo ha laisku turo aad ha laiskugu turo Waa marka mahadsan dhegeystayaasha tahay.
waan salaamayaa xaraad cumar buulaburaan waxaan leeyahay maalinta ku wacnaata aadaad umahadsan tahay reer dhegaabuurey anagana waan salaamaynaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal aan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu amar ciyaar saaka mandheera ka waran iyo baabuurkaada alxamdulilah mandheraas si wacan oo wanaagsan loogu waadaysay Mhm.
ilaahay nabadgelyo waana sii jawi aad ayuu u degan yahay waan la Saas ah.
soconaa idaacadda si fiican aan ula soconay maqalkeedana okay waaye Mhm.
maantana waa maalin jimco dhammaan dhegeystayaaalka iyo adiga iyo subakad kulli waan salaamaya aad baad umahadsan tahay cumar ciyaar xigaha kale subax wanaagsan soo dhow walaale
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ha
walaal magacaaga isaaq waxaan kasoo hadlaya isyolo isaaq mursal isaaq mursal isyola ka waran uga saaka isyolo wallahi dhib weyna ka jiro xoolaha laska dhaca meeshaan niman meeshaan oo dhagaha dulduleela soomaalida kusoo kaco geel unbaa lakala dheexaya waagii baryaba haye
waa kaasoo wallahi dhibkaasaa ugu weyn hadalhaanta ugu weyn waa kaas abaarta allah naga soo baxay unbaan leenahay haddana aamiin ayadoo dadkii abaar haysta ayaa haddana gaalamadowgii lagu soo kacdo waxa ismaqlayna malaha nin kastaba dhinaca loo cunaa sidii dibigii madoobaayay dibigii cadaayanka la noqonay
waa sax
waa kaasoo waa ku salaam walaalu yuusuf cumar fakadow mursal shukran aad baan kuu salaam anigana ah Ah, aad baa umahadsan tahay rab- dadkaas allah habsamante bixiyo allah ka qabto wax walbo dhibaato ku hayo waan ka xumahay Ee, dhegeystayaasha kale qadka telefoonkan siinaya warkii sideed iyo subaxnimo aad maqli doontaan hadduu ibaara la ka noqo laakiin qadka telefoonkaas si toos aad ugu jirta walaalan ku salaamaya magacaaga
subax wanaagsan aroorisu banyisis bakar yuusuf bakat bakar ma
aroorisuubana kule maadaama anaga qaxootisha ayaan u nahay waa farxii degan xerada qaxooti dhagaxley maadaama horta istaa waa waan naga qabanayninba telefonka walaal raar noqo dadkii bad badan oo tiro badan maradana ma la kala garanaya haddii aan arki lahaa inay hib- magaca farxi degan miya farxii degan oo toddoba sana radio gargaar kusoo xirnada hadda istaa ism maaba anagoo aan ahanaaba qabadkii horta nimanka waxaan dhiilahay bal gabdhaha fursada hala siiyo waa sax waa sax gaarsii fariintaas
maasha allah walaalka em, gabiga xerada qaxootiga dhagaxley isku socodka kala socodka amniga aada buu u fiican yahay ma garat waa sax
maadaama maanta la iska bundubanhayo oo haddii caruurtii iyo aabihii iyo samalkii cidda loogu wada sugahin jimca unbaa farxadda un la wada qaataa anigana ka waran madaxa laga shabi doonaa haye
maasha allah allah kuu qasay alxamdulilah maadaama kaarna ay bilaabata Ah.
oo laba gedis aan maqlayo ana gurigeyga maadaama aan ka bixin keer iyo goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada maasha allah carada qaxootiga dhagax leh runtii adalahaanta aad bay u fara badan tahay dhankaas iyo baryaan waxaaba kusoo badan haya yuusufka dhanka furitaanka ma garata furitaanka furitaankii Ah, ah, nimanka ah, waxaa leeyahay wa- allaha laga cabsada ma waa in wax laga qabta arrintaas haa marka waxaad arki gabar yar oo cunug wadata oo lagu leeyahay waa lasoo furay hadda isbuucan kale saddex afar oo kale baroogan aan degan marka waxaan leelahay nimanka iga daa walaale farxi degani caloosha haywarin iga dhaaf waad ku mahadsantaha shukran aad waad mahadsantaha farxi degan way ku mahadsantaha gabadhaasi Eh, sidaa quruxda badan fikirkeeda uga dhibatay raggana waxay leedahay war noo bal noo yara kaadiya anagana soo dhow walaal waa ku salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkee waa ku salaamo cabdinaatir cajaacmed dowla deegaanka soomaalida qablaha nimcaan qabalaha nimcaan dhanka ethoobia miya si fiican si soo fiican soo dhowow saaka maxaa la hadalaa dhankaasi qabalaha
alxamdulilah okay waaya dhex male boqolkii boqol alxamdulilah ilaahay baa maaskale saake gaadiidka ganacsiga dhammaan alxamdulilah maanta waa jimco waxbarashada waa xirantay dugsiyaalka isguulaha waa xiran yihiin kulli dhanka etoobiya alxamdulilah ilaahay baa maaskale boqolkii boqol wax dhib male caafimaadka aynu okay waaya alxamdulilah waxaan leenahay erada nabadda laa kale ayaan leenahay aamin aamin aamin shukran saaxib shukran shukran hoos ka dhacay aad baad u maadsantahay saaxiib waqtiga ogiisa nahayo dhegeystayaasha ku mahadsan yihiin fadlan waa subax wanaagsan cid walba waxaan doonayaa in ay waxeeda soo koobato oo ilbiriqsi yar keli ah ay kusoo koobaan deegaanka iyo sharaxaad kooban oo keli ah soo dhow walaal subax wanaagsan ku salaamaya magacaaga waalaikum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkee ku sugan tahay magacaaga
yusbu wa aadan olsalaani aadan masalaani saaka waa cajisan tahay gabadhi shaah may burin miya saaka
ma burada yusbu haddaa ka kaxa wajiibka waa isku rabinaaya waa dhankee waa xafad waa xafade xaafadaasaan soo booqaneh tawala bora miya mise xaaji maxamuud xaaji daahir miya xaafadda xaafadda maxaa waaye arishey arishileeye arishey waaye waa dhanka shashe miya
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin bashbashi barwaaqaa si fiican ku waafariisanne aad iyo aad ilaahay mahad baan ka sheeganaynaa sax waa iska ladaan adigana waan ku salaamay shukran saaxib aad baad umaadsanaya saaxiibkaasi aadan waxaan leeyahay bal gabadha qaraarka ama shaha u bariso bal si deg deg ah oo ha gaarsiiso si ninka cajiska uga kaco ahlan wasahlan wmaraxama minkum salaamullaahi calaykum waraxmatullahi tacaala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaal dhegeystayaal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo si toos ah halkan aad ogala socotaan maalin weliba marka laga reebo xad ah ama maalin weliba dhegeystayaal xitaa xadiba maxamed axmed khaliif ayaad gal- ayaa galaaye yuusuf bakada barnaamijka daadiyaha taarikhdu saakan waxay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha toddobaad ee sanada labada kun labayo labaatanka maalin jimco ah xaaladaha guud ee wadanka ee barnaamijka diirada ku saarna iyadoo saaka arrimo fara badan aan ku eegi doono dhegeystayaal dhinac- ee dhinacyada kala duwan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka halkan william ruto iyo waxay xalaa ay ballan qaadayaan iyo weliba waxa iminkan isqaban laha sida markaasi warbixino kala duwan ay kusoo saaraan qobarada kuwa dhanka siyaasadda ee kuwa ka fallada weliba dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaangooya ama isku jaangooya ama ka falan- ka falan- falanqeeya ama falanqeeyaan ayaa waxyaalaha ay ka hadlayaan saaka iyo waxyaalaha qaar ay halkan ay sheegayaan ayaa is- isku qaban laha oo sidoo kale cunt- u cuntami karin dadka qaar dhegeystayaal sida halkan wargeyska saaka oo ku- dabcan wargeysyada ay weliba warbaahinada aad uga qorayaan sidoo kale faahfaahin macluumaad ayaa markaasi maqli doontaan dhegeystayaal ku saabsan arrimahaasi barnaamijka dhegeystayaal adigana qeybaha dambe ayaan fursad kuu siin doonaa hadduu eber raalli ka noqdo eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aan dhegeystayaal intaana qodobada fa- ee dabcan faahfaahinta iyo waxyaalahaas aan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka shirkada isgaarsiinta ee safaricom ayaa mar weliba macaamiisheedu u haysta adeegyada wana- wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga ee fuji ay ku iibsan karaan dhammaan labaatan shilin maalin waliba fursadan ayaa war- maxaa lahaa lipa waxaa markaasi doonaysa in macaamiisha ka faa'iideystaan fursadaha internetka iyo sidoo waxbarashada waxa lamidka ah waxaa aada dhegeysta iibsan karta telefoonka cusub ee new neon raybro oo aad ku iibsan karta labaatan shilin maalin waliba fursada ayaa keliya waxaa kaga faa'iideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muidi telefoonka kenyaanka u yaqaanaanka bambe tooshilaha soomaalida dhahdo ana macaamiisha telefoonku yahay two g three g adeegan dhegeystayaal adeega waxaa markaasi la dhahaa lipa mudhogo mudhogo oo micnaheedu tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo oo adeegan isagoo si degan jawi degan ku jiro oo buuq iyo harakeysan ku jira isbuucuu ku bixin karaa bishii ayuu ku bixin karaa maalintii ayuu ku bixin karaa wasaararigiis markaad haysato telefoon casri oo aad internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida inaad ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa sidoo kale kaga baari karta oo waxaad adeegsan doontaa telefoonka waxa uu adeegsan ka- oo- oo u adeegsan kartaa telefoonka oo dabcan inaad guriga kusoo sh- kaga soo shaqeyso mise waxa aad kaga qabsato ama daraasaad x- kala duwan xitaa aad ku samaysato dhegeystayaal sida dadka ar- ardayda markaasi jaamacada iyo kolejyada akhristaan iyo qariirada googleka inaad wax kaga baarato sawiro sidoo kale qurux badan aad kaga qaadato dhegeysan waxaa kamid ah macaamiisha ama iminka loo sheegaya in qeybta barta youtube-ka halkaasi wax badan ay kaga baran karaan qeybta weliba cunakarinta isqurxinta cilaanka harqaanka waxaasoo dhan ayay u saacidi kartaa u faadi kartaa dhegeystayaal awsolow caruurta sidoo kale waa caruurta waxaa usii dheer in markaasi caruurta uga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka online-ka weliba cashirada layliga iskuullada madaariista dugsiyada looga soo dhiibo inay markaasi ka saacidi doonto macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka waa new neorebro iyo in kale fursada lipa mudhogomno tani waxay micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoon casri kama faa'iideysan doonto wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four four hash kadib xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhibay safaricom markaad lacagta hesho waana ina sida u dhaqsiha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumarayso halka baaqad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad ku siinaysaa inaad si tartiiba iskaga bixiso haddii aad fursadan haysanin iyo weliba waxay micnada tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diiradda la saaraya dadka insa haysanin fursadda ama ay haysanin telefoon casri ah sida u ogaato waxaan ku leenahay maanta qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mudhogo mudhogo si aad ula jahanqado dunidan casriyooda dhegeystayaal aan kugu sii daro dhegeystayaal mid kale haddaba xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka ku qancin kara si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada dabcan qadyadooda cilmibaaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdeen wadada isticmaalka si loo dhiirigeliyo loo xagjireeyo loona shaqeyleyso qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada breve waxaa u muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh haata inay tahay mid markaas wax ku oola waxaa loo baahan yahay inay si weyn diiradda loo saaro horumarinka sheekooyinka wax ku oolka ah ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka ah si taasi loo gaaro haddaba breve waxay ku leedahay hadafka guud ee hayeysiinta waxaa ka hortegida sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay markaas noqdaan xagjirnimo rabshada wata breve xarunta qoranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kala gedisan iyo weliba kuwa markaas loogu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha digitaalka ah ee kala duwan si ay u daawadaan dabcan dadka kala duwan oo ku jiraan kuwa markaas aada kugu nugul oo mar la miran habaamin karo ama kuwa markaasi la kulmay fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysto halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi kuleedahay kiona kitu sema kitu hakuna dini ambaye inatetea ugaidi usiona buibui ama kanzu ukaona gaidi haya ni mavazi tu ayay ku leedahay chukua ama daban kuwana, kuwana msimamo kata gaidi ayay ku leedahay bref dhegeystayaal sida macluumaadkeeda halkan ay ku sheegayso dib ugu soo laabano dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaka arrimo fara badan ayaa halkan isdulsaaran madaxweyne ku-xigeenka dalka wiillim ruuto wuxuu leeyahay intaasoo balaayiin lacag ayaa la bixinayaa halka sidoo kale raila omolo odinga uu leeyahay qoys waliba waxaa la siinaya lacag lix kun si markaasi maciishada noloshooda ay markaasi dib ugu soo kabsadaan raila odinga wuxuu sidoo kale leeyahay dabcan waxaa markaas wax laga qabanaya sixir bararka nolosha wadanka ka haysto halka sidoo kalena uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka arintaasi wax ka qabashadeeda waa iska caddahay oo kelima lacag balaayiin shilinga ayaa loo qoondeynayaa sidii markaas dadka ganacsatada yaryar ee ayadana loo kobciyo halka raila isaga uu sheegayo in sicir bararka nolosha iminkan aysan kusii jari doonin boqolkan maalmood in soo socto uu ka qaban doono madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay beeraha waa dabcan beeraleyda in markaas dhaqaalahooda la kobcin doono wax soo saarkooda tariirina ama sidoo kale waxbarasho heer sarena ay markaasi loo furi doono si ay beerahooda wax uga soo goostaan sidoo kale isku filnaansho heer qaran ah markaas wadanka laga gaaro raila odinga wuxuu asaga markaasi leeyahay miciishadan sii adkaatay keliya xalkeeda waxaa loo heli karaa markii xilkan ku furiisto boqolka maalmoodna ayaa markaasi dhadhamin doontaan waxa ay tahay iyo ballanqaadyada haddaba ballanqaadyadaasi ayaa iminkan sii batay dhegeystayaal oo sii socota dhinacyada kala duwan iyadoo waqtigii kala gebada ama gebagabada doorashada iminka lagu kala jira dhegeystayaal oo cid waliba ballanqaadyadii iyo culaysadii laakiin aysan markaasi sida khubarada dhankasi kuwa ka faallada dhaqaalaha ay ku tilmaamaan halkan aysan leeyihiin halkaasi weli kamay baaran degin iyadoo lacaga fara badan ee deme fara badan wadanka lagu leeyahay dhegeystayaal ugu dambeysay siddeed iyo labaatankii bilyan oo lacagta dalka markaas ay siisay hay-adda markaasi lacagaha ee i m f ta halkaasi oo la sheegay in sixir bararka iyo nolosha dabcan siday u xakameyn doonaan mise iskaga kaafin doonaan ay u taalla shakhsiyaadka xilka kala wareegaya madaxweyne uhuru kenyaata lacagta oo tobanka trilyan gashay dhegeystayaal ayaa hadda tilmaamaysaa in culeysyada faraha badan iyo weliba mugdiyada faraha badan ee iminka wadanka uu la daala dhacayo mise ula kufayo ay dhibaatada iyo caqabadaha kuho- tan ugu hore ay noqon doonto wajihi karaan dadka shacabka waana tan iminka keentay in sicir bararka iyo qutulduruuriga ay sare u kaceen inkastoo laakiin madaxweynaha uu qalinka ku duugay kuna amray in si deg deg ah ee markaas loo dhimo qiimaha iyo weliba ee dadka markaas ay ku adeegtaan waa sida saliidda raallihad waa sida markaas burka iyo booshada ama ugaalida ama soorta cidbasta u taqaano waxaa halka ay dabcan til- tilmaamaysaa in dhinacyada markaad fiiriso lacagaha diimaha faraha badan ee wadanka iminka ku badanayso iyo weliba shakhsiyaadka soo gelaya sanadan labada kun laba iyo labaatanka xilka la wareegayo hadayba ta- habe- hadduu noqdoba madaxweyne ku-xigeenka william ruto mise hadduuba noqdoba raila odinga in markaas ee iminkan wejiyo kale hor leh ay la soo bixi doonaan ileen lacagaha markaas waxaa looga baahan yahay wadanka in halka laga sii ambaqaado deemahooda sidoo kale lasii bixiyo halka raila odinga dhinacyada waxyaalaha ballanqaadyada xoogan ama ballanqaadyada ay markaasi dadka u sheegayaan ay tahay mid qaar ama sidoo kale raila odinga iyo ruto ballanqaadyada ay sheegayaan inay tahay mid markaasi qaar aan suurtogeli karin sidoo kale aan socon karin laakiin keliya inay tahay mid looga dhaadhicinaya dadka shacabka oo sidoo kale jii- soo jiidashadooda ay keliya ka turjumayso laakiin ma suurtogeli doontaa iyadoo markaasi deymaha faraha badan iyo weliba ballanqaadyadan ee hadda shacabka markaasi looga ballanqaadayo inay iswaafaqi doonto mise waa tii hore markaasi wax looga bartay ballanqaadyada oo haddana waxba aan xal laga qabanin tani ayaa tilmaamaysa inaysan weli ogeen xaaladda iyo weliba ballanqaadyada aysan marka hore rabay inay ka fiirsadaan oo sidoo kale ballanqaadyadan mid hadhow culays u keeni karto sidoo kale dadka shacabka ama kenyaanka ay noqon doonto mid ay ku xisaabtamayaan ballanqaadyadan hadda ay sameynayaan lacagaha malaayinka shilin ay sidoo kale ballanqaadyadooda ay qeyb qeyba ka tahay hadday tahay raila odinga iyo hadduu y- hadduu yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa hadda kuwa markaasi ugu weyn caqabadaha soo gaari karto ay qeyb ka tahay haddii ay dowladooda ama dowladahooda ay soo kala galaan waxyaalaha markaasi keliya ay da- dabcan dadka shacabka dareemi karaan ama heli karaan ama ay rabaan waa wixii markaasi ballanqaadkooda keliya ay waagi hore looga ballanqaaday mase marka ololaha ay ku jireen haddii taasi ay waayana dabcan dadka shacabka sida khubarada dhanka siyaasadda ka faallada waxay sheegayaan inaysan fahamsaneyn lacagaha diimaha faraha badan laga soo qaaday iyo weliba in ee, waxyaalaha lagu qabtay iyo weliba sharaxaad oosan ay dadka shacabka ka haysanin cid weliba maanta ma ogo waxa markaasi dowladda ay ku dhaqaaqdo mise ay qabato mise ay ku- ay- ay- lacagaheeda ay- ay qaabka markaasi loo maariyo am- loo maariyo ama qaabka markaasi loo kala qaabilo ama loo kala geeyo ama loo kala eh, s- dabcan loo kala eh, ge- q- loo loo kala qaabilo qeybaha kala duwan ee wadanka iyo waxyaalaha markaasi munaasabka dadka shacabka u ah loogu qabanayo iyadoo horaan taasi culaysay ay ka jireen oo sidoo kale ka taagneed in wasaaradda maaliyadda dalka ay ka qaybgelin ay ka sameynin sidoo kale la arkin laakiin eh, loo maro dabcan qeybta baarlamaanka dalka halkaasoo sidoo kale sandoodo xoogan aysan ka dhicin qaab qeybaha iyo weliba qaabka la doonayo lacagta in loo maariyo lacagtan ayaa dhinacyada kala duwan tilmaamayaan inay tahay lacag aada u tiro badan oo sanad maaliyad sanad maaliyadeed weliba ah ay soo gasho wadanka lacag aada u tiro badan tii u dambeysaba ay tahay sanadkii labada kun laba iyo labaatanka sanadkan haddaynu ku guda jirno ilaa iyo saddex iyo labaatanka sanadka soo socdo in sanad maaliyadeedkeeda imikan uu diyaarsan yahay oo markaasi mar hore lasii kala qoondeeyey lasii kala lasii kala daadejiyey iyadoo markaasi xubnaha kala duwan iyo wasaaradaha iyo weliba kuwa markaasi hay-adaha aan dowliga hay-adaha aan dowliga ahayn lacagahooda markaas lagu kala qoondeeyey si ay mashaariicdooda mashruuca ay usii wataan aysan- ay sanadlaha ah iyadoo markaasi lagu xirayo sanad maaliyadeedka wadanka markaasi kasoo baxo oo wasiirka uu ku dhawaaqo asagoo u marinayo qaybta markaasi ee golaha markaasi wakiil- waa golaha markaasi xildhibaanada ee wadanka halkan ayaa markaasi iminkan tilmaamaysa u jiheynaysa jiheyntan ayaa ka- dabcan ka keeni kartaa mid ay culayskan ay kaga bixi karin kuna noqon doonto la- dabcan dadka shacabka iyo weliba xubnaha markaasi xilalka kala duwan noqon doonto laf dhuun ku gashay oo ay cabasho xoogan ay wadanka kasoo ku soo aadan tahay muddooyinka soo socda sida khubarada dhanka siyaasadda ay ku faalloonayaan haddaba waxaan leeyahay khubarada dhanka siyaasadda ay sheegayaan in ay dabcan aysan ka baraarugin sidoo kale aysan ka fiirsanin hadalqaad had- dabcan ballanqaadyada iyo hadallada qaar ay she- xubnaha markaasi sheegayaan ilaa markaasi wadanka uu ka kabsado dhaqaalaha faraha dabcan deymaha faraha badan iyo weliba lacag la-aanta wadanka markaasi ka jirto in haddii waxba aan laga qabanin aysan sii socon doonto dhibaatada iyo baahiyada faraha badan ee wadanka ku jiro horaan ayaa la sheegay in faqriga ay markaasi kaalimaha koowaad ee wadanka uu kaga jiro iyadoo dad fara badan aysan haysanin waxay quutaan sidoo kale aysan haysanin waxay markaasi maalintii labaad ay dabcan maal- maal- maalintaasi mar laba- mar mar keliya ay cunto cunaan qaarkood halka inta kale aysan cunin waana de- tan ay keenayso in wax waliba cirka ay isqabsadeen ama cirka isku sii sharareen laakiin sida hadda dabcan aad ku maqlaysaan ama sidoo kale ku- ay ku sheegayaan sida raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadda markaasi qiil ka dhigaysaa ama qiil u noqon doonta wixii hadhow ay qiil ka dhigan lahaayeen dabcan waxay hadda qiil ka dhiganayaan mise waxay raasinayaan hadda ra- hadda qiil ay ka dhigaya- ay ka dhiganayaan ayay hadhow qiil u raadin doonaan sida markaasi khubarada ay ku sheegayaan waa xubnaha markaasi kala duwan ee siyaasiyiinta kuwa ugu sarsaray xilka ee markaas iminkan u hanqaltaagaya halkan waxaa markaas la tilmaamayaa sidoo kale toddoba iyo tobanka maalmood ay soo hartay ee bisha sideedaad ee sagaalkeeda doorashada loo dareeri doono halkan ballanqaadyada ayaa markaasi aada u weyn waxaa ka mid ah dhegeystayaal ballanqaadyadaasi in markaasi la yareyn doono oo sidoo kale dhulka lala geli doono qiimaha iyo weliba waxyaalaha dadka maciishada nolol ahaan ay ku nool yihiin taasoo markaasi dabaqa ugu hoose la keeni doono halkaas ay kala jahan qaadi doonaan noloshooda sidoo kale ku cid waliba ay ku da- ay ku dabooli karto ah, sidoo kalena kaga gudbi karto malxarada iyo culeysyada wadanka markaas iminkan ka taagan waa ballanqaadka koowaade ay kala fulinayaan raila odinga iyo sidoo kale madax waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaasi aan isdul istaagaynaa haddaba halkan iyadoo markaasi aad loo siyaasadaynayo sidoo kalena og yihiin siyaasiyiinta ama dadka markaasi xilalka kala du- xilka ugu sare u tartamayo inay tahay baahida ugu weyn dadka shacabka kale ay dareemayaan inay tahay midda nolosha iyo sidoo kale midda dadka imiqul durduruuriga iyo waxyaalahaasi dhan ay ku nool yihiin inay tahay tan saameynta uu ku- keliya uu ku- ka- uu wadanka ku hayo taas oo cid waliba ay sheegi karto in qulubta iyo weliba dadka ay ku hanan karaan haddii cid waliba iminkan taageerayaasha ruto ay leeyihiin waxa uu ka qaban karaa halka taageerayaasha madaxweyne ah, waa- waa azmiyo laumoja raila odinga oo isagana uu leeyahay dabcan ama xulufadiisa ama asxaabtiisa leeyihiin wax bay ka qaban karaan laakiin ilaa iyo mala- dabcan malaayiin shacab ah ma ogo dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi ka hor ka hooseeyo ee dadka keli waxay arkaan dhaqdhaqaaqa jawiga kore ama k- kor keliya ay buurta ka fiirinayaan laakiin gediga kale kama oga waxa markaasi qofka shakhsiga ama qofka waa qofka xilka markaasi hayee waxauu markaasi la soo kuusan yahay uu doonayo in hadhowna uu ku maran oo dabcan uu ku jeedin karo uuna kaga gudbi karo culays fara badan oo markaas soo fa- oo soo food saartana wuu heli karo xalkeeda looga gudbi karo hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo hadduu yahay madaxa casmiyo laumoja raila omolo odinga nolosha ayaa halkan tilmaamaysa in sidoo kale ay aad labadooda eh, dhinacyada kala duwan oga hadlayaan inay hoos dhac ama dirana diran dabcan hoos dhac xoogan ay ku sameyn doonaan qiimaha iyo weliba waxyaala dadka markaasi la doonayo in la siiyo lacagaha ay ku maalgashan karaan ganacsatadooda yaryar ama ganacsatada yaryar dhegeystayaal taasoo sheegayso inay keliya u fududayn karto cid waliba ay kaga bixi karto baahida iyo faqriga wadanka markaasi ku daba dheeraaday haddaba iyadoo ballanqaadyadaasi weli ay socoto oo ay aad markaas ugu ben- uh, ugu ugu wadanka ka taagan iminkan mid waliba qof ganacsado ah oo markaas ganacsatada yaryar ay qayb ka yihiin iminkan ay ku xisaabtamayaan in lacagaha markaasi amaaha ah oo aan lahayn interest mise aan lahayn dulsaar ay cid waliba heli doonto si markaasi ay u- uga kaafiso mise noloshooda u kaafiso halkan waxay markaasi tilmaamayaan ay leeyihiin dabcan in ciddaasi oo ama qof waliba uu heli karo nolosha qaabka uu asaga markaasu ka dhigto ilaa ileen dowladda ay markaasi sheegayaan in wax walba ay qofifin doonto laakiin maysan isdulaagin ama sidoo kale maysan u fikirin dib maxaa cibaaqaad ama dhibaato markaasi ka dhalan karaa haddii deymaha wadanka faraxa badan lagu leeyahay iyo weliba waxyaalaha markaasi ballanqaadayaan aysan isku imanka iswaafaqaynin dhegeystayaal ballanqaadka ayaa hadda markaasi noqotay mid iska caadi ah laakiin qabashadiisa ay markaasi ku adag tahay cidriba ayaa markaasi hilmaam laga gelinaya wakhtiga markii cidriba uu d- ay doonayso xilkaas inuu ku fuliiso gembarka oo si rasmi ah loogu ogaado ayuu sida uu doono markaasi ka sheeganaya mise ka yeelan karaa laakiin dadka shacabka taasi iminkan indhaha ayaa markaas u daboolan keliya waxay fahmi karaan ama ay dhegeysan karaan waxaa markaasi qofka siyaasiga uu hayo uu ka doonayo in uu markaasi uu ku helo tiradooda markaasi ugu badan ee codadka haddaba iyadoo taasi ay taagan tahay maxay tahay sababto indhaha ay indha iskaga indhatirayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto caqabadaha iyo dhibaatada wadanka markaasi ka taagan iyo lacagta faraha badan iyo maahda diimaha faraha badan ee aadka wadanka loogu leeyahay iyo weliba ballanqaadadan oo iminkana isqabanaynin waa qodobka saaka dhegeystayaasha aan markaasi diiradda ku saari doono oo kaga hadli doono dhegeystayaal adigana qeybaha ayaa markaasi fursad kuu siin doonaa dambe hadduu eebbaha raalli ka noqdo laakiin marka hore warkii ayaan wada dhegeysanaynaa hadduu eebbaha raalli ka noqdo muscab ismaaciil adigana waad ku maasantahay la socodka dhegeysiga idaacadda haiga fogaan haiga dheeraanin weli waan isku dabcan isla joognaa oo halkaasaan isla- iskala sii ambaqaadi doonaa oo fikrada kala duwan dhegeystayaasha ayaan dhegeysan doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal waad ku mahadsantahay yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya dhegeystayaal waana xaaladaha guud ee wadanka saakana waxay diiradda saaran tahay raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo dadka shacabka ballanqaadyo xoogan ay u sameynayaan og yihiinna baahida iyo faraha badan iyo deymaha lacagta faraha badan lagu leeyahay wadanka haddaba taasi maxay iskaga indhatirayaan ballanqaadyadana say isku waafaqi karaan dhegeystayaal dabcan waa mid markaasi dhegeystayaasha sidoo kale ay aragtidooda fikirkooda ay kaga dhiiban karaan haddii ay bahraal ka noqdo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Eh, dabcan waxyaalaha imikan ay isla meel dhigayaan ama sidoo kale dhinacyada kala duwan iska kala eegayaan raila odinga ma ay ka kala eegayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ballanqaadyo iyo weliba sixir bararka ee wadanka markaas imikan ka socda ka taagan iyo deymaha faraha badan ballanqaadyada waxaasoo dhan ayaa imikan qaabkay ugu cuntumi doontaa iyo ballanqaadyadan sidee isku waafajin doonaan dhegeystayaal waa arrimaha markaas imikan cid waliba ay isweydiinayso iyo weliba dantan imikan lacagaha cid waliba ay kala sheeganayso mise shakhsiyaadkan ay kala sheeganayaan faraha badan ay doonayaan in dadka wax loogu qabto halkay ka imaanaysaa weli waa su-aalaha imikan khubarada dhanka siyaasadda iyo weliba kuwa dhaqaalaha ka faallooda ay isweydiinayaan waa dib aan u eegi doonaa faahfaahinteeda macluumaadkeeda dhegeystayaal laakiin marka hore aan soo qabtay mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkada brave mise hay-adda brave iminka waxay leedahay xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada afrimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara eh, si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada ee dabcan qadyadooda cilmi baaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdaan wadada isticmaalka ah si loo si loo dhiirigeliyo loo xagjirayo loona shaqaaleyso qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in lagu hortago xagjirmada rabshadaha le ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay in si weyn diirada loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku ool ah oo ku saabsan qaabaha caadiga ama goobaha markaasi caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka si taasi loo taageero hadafka guud ee xayeysinta waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirmada kuwaasoo ku dhex milmay bulshadaha taasi horsadayso inay noqdaan xagjirimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ee kala gedisan iyo kuwo kale oo markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay u kala daawadaan ama loogu daawadaan dadka kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama kuwa markaas la kulmaan fariimaha ujeedada tahay xagjirnimada oo looga digaya dhalinyarada ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysa halkudhigu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaasi ku leedahay dabcan ukiona kitu sema hakuna dini ama dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu ayay ku leedahay ujivunie ama tujivunie uhuru wa dini fariintan waxaa kuu soo gudbisay hay-adda bref dhegeystayaal ama bref dhegeyste si markaasi xagjirnimada iyo dhibaatada iyo caruurta dhallinyarada imikan waalidiinta si weliba ay ula socdaan oo dhibaatadaasi aysan faraha la gelin ay kala kulmin dhibaato kale ama caqabada kale dhegeystayaal waxaan kuugu sii dara dhegeystay haddaba shirkada safaricom weli kama soo qaadatay ee xarunteeda ma gaartay dhegeyste haddii aad gaartay bal isoo wac saaka bal ii sheeg ma soo qaadatay telefoonka new neorey shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay leedahay macmiisha bal ha aadaan ha booqdaan farxad ayaa markaas u haynaa oo wax mar- markaas ay ku farxi karaan wax in badan ay raadinayeen wax badan in badan ay ku taamayeen wax in badan farta markaas ay u qaniinsanayeen hadda ayaa loo keenay waa macmiisha safaricom waxay hadda ku leedahay dabcan waxaa lagu keenaa soo iibsan kartaa telefoon casri ah oo afo g ah oo ay ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba safaricom ayaa hadda waxay doonaysaa in macmiishada ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa hadda dhegeyste aad iibsan kartaa telefoon cusub ee new new raybro oo aad ka iibsan karto labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macmiisha isticmaala murika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe matooshilha soomaalida dhaahda waana macmiisha telefoonka ya two g three g adeega waxaa markaasi la dhahaa lipa mudhogo mudhogo ee micnaheedu tahay tartiib tartiib u bixi adeegan oo adiga buuqi markaas harakaysan deg deg ay kugu jirin tusaale dhegeyste markaad hayso telefoon casri ood internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa eh, waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha googleka ayaa sidoo kale wax kaga baaran kartaa waxaa sidoo kale ka- eh, intaad marka telefoonkaada waxyaalo fara badan kaga baari kartaa intaad markaas aad ku jirto jaamacadaha mise kolejyada ama waxyaalo fara badan adiga markaas qabyo ka ah oo aad ku dhamaysan kar- aad ku dhamaystiran kartaa dhegeysa waa telefoon wax waliba markaas ku aawado wax waliba kuu qaadi karo oo cid waliba markaas baahideeda kaafin karo dhegeyste telefoon cid waliba markaasi ay awoodi karto waxaana ka mid ah sida markaasi gabdhaha in qaybta markaasi youtube-ka wax badan kaga baran karaan dhegeysta cunada noocyada kala duwan iminkan oo halkaasi dadka qaar ay ku kala faanayaan gabdhaha waxaa leeyihi markaas cunada waa inay iska saxaan halka cilaanka isqurxinta iyo sidoo kale harqaanqa sidoo kale ay ka baran karaan qaab si toos ah oo dhanka youtube-ka ah iyo sidoo kale facebookyada dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonkan casriga kama faa'iideysan doontid wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso xidiga ama u fiiriso qaraac xidiga shan afar afar afar gees ama star five four four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qaranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka sida ugu dheh kugu dhow oo waxaad markaas aadaysa fariin markay kusoo dhacdo dukaanka kugu dhow safaricom markaa lacagta hesho waana inaad sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah aad iskaga bixiso lacagta adigoo haraka iyo buuq iyo mar kale aasan kugu jirin telefoonkana gacantaad ku sidato yaryar keli iskaga bixin kartaa isbuucii iska bixin kartaa bisha iska bixin kartaa maalintii iska bixin kartaa qof waliba awoodiisa tabartiisa sunbaa kaa garanaya dhegeysi haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxaad micnaheeda tahay inaad hesho ama inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka haysan telefoon casri ah sida inaad u ogolaato inaad heli karto xidig qaraac fadlan waxaan ku leenahay qaraac xidiga shan afar afar afar geys ama star five four four hish xulo dhibba mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal aad ayay umahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dib aan ugu soo laabano barnaamijka hogaanka osaaka diiradda ku saareyna kaga hadlaynay iminkan waxyaalaha markaasi haysla ballanqaadyada xoogan ay aada markaas iminkan u ballanqaadayaan iyadoo toddoba iyo toban maalmood iminkan ay ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka oo markaasi loo madansan yahay ama loo dabcan cid waliba isku diyaarinayso in sagaalka bisha soo socotay sideedaad ee agosto in markaas codadkooda ama ay dhiibtaan shakhsiyaadka ay rabaanna ay kala doortaan laakiin mala socotaa waxyaalaha markaasi balanqaadyada ay dirayaan balanqaadyada markaasi ay qaadayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sida markaasi isku waafaqi karaan lacagaha deemaha faraha badan ee wadanka markaasi ka taagan mise ka jirto iyo sidoo kale nolosha oo aad u adag mise nolosha markaas iminkan ay aad u adag tahay sida markaasi warbixino kala duwan la soo saaray ayaa la sheegay dadka shacabka in ay markaasi aad ugu adag tahay in laba mar ee cunto cunaan maalintii keliya laakiin cunaan hal mar oo weliba hadday helaan dhegeyste taasi ay keenaysaa in sixir bararka nolosha ay aada u adkaatay laakiin markaad fiiriso dhinacyada kala duwan oo xubnaha siyaasadda markaasi kuwa kenya kwanza madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hogaaminayo iyo sidoo kale raila odinga oo azmiyo la omoja hogaaminayo one kenyan alliance waxay ayaga sheegayaan oo tilmaamayaan ama sidoo kale dhinaca kale ay tilmaamayaan ayaa dabcan iminkan isku muuqanin oo ah kaafi kala dheeri dhegeyste waxaa hadda wadanka markaasi iminkan ula daala dhacaya lacaga aada u tiro badan oo lagu tilmaamay qiyaastii deemaha faraha badan ee wadamada kale iyo weliba bangiyada caalamka ay ku leeyihiin gaaraysa toban trilyan oo lacagta dalka dhegeysta taasi oosan xamili karin ama sidoo kale ay awoodi karin dowladda soo socoto ee marka xilka doonayaan inay kala wareegaan madaxweyne uhuru kenyatta waxaana ay sheegayaan in ay hadda markii taasi laga soo tego deemaha faraha badan iyo weliba nolosha markaasi wadanka ka adag haddaba waxaa jiraan ballanqaadyo iyo weliba goobaha fagaaraha ay tegayaan ballanqaadyadoodan ay bixinayaan sida madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxauu leeyahay dabcan lacag dabcan waxaa la siin doonaa dadka dadka markaasi xoolo dhaqatada waxaa la siin doonaa dadka beeraleyda lacag waxaa la siin doonaa dadka markaasi ganacsatada yaryar in markaasi hoola dabcan lacag markaasi noloshooda ay ku kabi karaan noloshooda kor ay kaga soo qaadi karaan in loogu talagalay dhalinyarada sidoo kale lacaga ayaa loogu talagalay halka sidoo kale oo asagana waa dabcan uu leeyahay lacagaha dhalinyarada iyo sidoo kale waxaasoo dhammaan in laisku qaami doono oo cid waliba ay fursad u heli doonto in noloshooda ama ayada markaas gooni usoo ridato dhaqaalaha wadankana markaas ay kobciyaan ama ay ballaariyaan taasi ayaa hadda markaas halkudhigyada kala duwan ee goobaha fagaarada ay tegayaan ay doonayaan in wax badan ay kaga qabtaan wadanka sixir bararka noolaha waa dabcan sixir bararka noolasha ay wadanka imikan ay dabcan ay aada uga xun yihiin sidoo kalena ay ku baraarugeen muddooyinkii ugu dambeysay tan iyo markii cudurka safmarka covid sagaal iyo tan wadanka uu soo galay dabcan may sahlanayn laakiin waxay markaas leeyihiin dadka shacabka in arrintan mar hore ay soo jirtay tan iyo markii madaxweyne dabcan madaxweynihii markaasi geeriyoonayay mwai kibaki oo wadanka waxyaalo fara badan uu ka dibay inkastoo laakiin taasi wadanka uu kaga soo baxay culeyso horaan markaas wadanka saarnaayeen laakiin wuxuu intaasi ka dambeeyey wadanka mausan wanaagsaneyn ee xaaladiisa ee dhaqaalaha oo taasi ayaa markaasi soo kabcaysay inkastoo laakiin haddana nolosha ay aada u adkeed oo waxyaalo fara badan ay sare usii kaceen ama qaal ay u noqdeen haddaba waxaa la isweydiinayaa ayaa ah ballanqaadyadan iyo waxyaalaha markaasi ka suurtageli karo iyo sida ay markaasi isku waafajin karaan lacagaha deymaha faraxa badan waddanka lagu leeyahay halka raila asaga uu ku leeyahay lix kun ayaa qoys waliba la siin doonaa oo weliba tabarta yar halka uu asaga markaasi leeyahay waxaan la siin doonaa lacagaha dadka markaasi ganacsatada yaryar si ay lacaga deen ayaa la siin doonaa oo sidoo kale dulsaar aansan lahayn si noloshooda iyo sidoo kale ganacsiyadooda yaryar small scale waxaa loo yaqaana business ay u samaystaan ama ay ku ballaariyaan mac- dabcan ganacsatooda yaryar taasi ayaa hadda keenaysa lacag fara badan oo in loo qoondeeyo iyadoo haddana sanad weliba qoondeyntaasi ay sii soconayso yaabi isgaare waxaa markaas haddana leeyahay in markaas waddanka laga hirgeliyo nolol markaas cid weliba ay ku noolaan karto waa qaabke waxaa leeyahay dabcan waa in beeralayda meel weliba uu joogo in uu markaas wax soo saar u le u yeesho kadibna waddanka laisku celceliyo ilaa markaas isaga isku filnaansho uu ka gaarayo waddanka laakiin imisaa ku bixi kartaa lacago aad u tiro badan iyo sidoo kale biyo nadiif in waddanka markaasi guud ahaan qeybaha kala duwan laga helo haddaba taasi dariiqadee loo maraya lacagta ku baxaysana imisaa dhegeyste iyadoo markaasi ay jiraan lacago aad u tiro badan sanad weliba waddanka waxaa soo gala sanad maaliyadeedka waddanka waxaa soo gala wax kur u dhaafayo saddex trilyan dhegeystayaal haddaba lacagaha si aad ku tiro badan haddaba waxaa markaasi keliya qaabka loo qaabka markaasi loo adeegsan karo qaabka markaasi loo kala gaarsiin karo dadka ay keliya fududahay haddii si xisaabtan xoogan waddanka markaasi ka jirto iyo sidoo kale lagu soo saari karo sida wasaaradda maaliyadda markaasi wax weliba kaalinteeda ama doorkooda igu ciyaarayso sidii lacagahaasi cid waliba ay ku gaari lahayd mise ku heli lahayd qandaarisyada kala duwan oo markaasi mashaariicda been abuurka ah lagu kala qaato ay khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda sheegayaan inay tahay tan ugu daran oo culeysada waddanka markaasi ugu haysato ee ka taagan haddaba waxaa hadda raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka wiliam ruto haba u taagnaadaan xilkaas laakiin ma ka dhaadhacsan tahay ma fahamsan tahay in waddanka deymo fara badan lagu leeyahay oo sidoo kale waxyaalaha ballanqaadyada aysan laga yaba inay ku socon weyso dadka ama sidoo kale ee laga yabo inay ku adkaato ballanqaadkaasi laakiin khubarada dhanka siyaasadda ka faalood waxay leeyihiin dabcan haddana afka luuqad kale ayaa lasii hagaajistay oo markii doorashada laga baxo ciddii markaasi ku guulaysato mise ciddii ku soo baxdo waxay haddana adeegsan doontaa luuqad kale oo dadka shacabka lagu qancin karo oo maqalkaasna ama qanci- qanciskaasna ay qaadan karaan taasoo raalli ka dhigi doonto marka dambe dadka shacabka muddada u dambeysay culeysyada ayaa waddanka ka taagnaa sida xitaa warbixintii u dambeysay lasoo saaray kuwa markaasi saadaaliya nolosha iyo qiimaha waddanka waxaa halkan ay sheegayaan dabcan in dabcan ay ku nool yihiin wax ka yar boqol shilin maalintiiba qoysaska aad u tiro badan lagu tilmaamay in boqolkiiba ay yihiin lixdan iyo lix dadkan waxba haysan waddanka taasi ayaa keenaysa haddana in kafaa'idayshigu ama dadka markaasi khubarada kuwa kala teliya siyaasadda waxaa halkan ay tilmaamayaan in ay hayaan keliya sidii qulubta loo hanan lahaa ama looga heli lahaa tirada markaas codadka aad u tiro badan waana wadada dariiqada keliya loo mari karo in laga gara dhanka dhaqaalaha laguna dabcan loogana hanto shakhsiyaadkaasi cid waliba kuurihiisa ilan cidda ama qof waliba hadda wuxuu danaynayaa in noloshii ay caadi noqoto sidoo kalena ay caadi wax walba dib ugu soo laabtaan sidii waagii hore yahay degiste hadda waxaa la goonlayahay qaybaha markaasi kala duwan ee shidaalka ama qeybaha markaas cunada waxa lagu karsado ee gaaska dhagiysala u taqaano ayaa hadda markaas cirku isku sii shararay iyadoo laakiin wasaaradda maaliyadda u kuryataani uu ku sheegay in boqolkiiba laba iyo toban markaasi v a t ga qeybaha markaas canshuurta laga qaadi doono haddaba iyadoo taasi taagan tahay keli ma aha waxyaalaha dadka gaaska ay qaataan laakiin maxaa gaaskaasi lagu karinaya burkii ama sidoo kale sortims ugaalidii waxaa si saa u taqaano ama boosho waxa u taqaanaba waxa iyadana iminkan ay sii maraysaa kadib markii laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu sheegay insan la siyaasadaynin sidoo kalena markaasi si deg deg ah wax looga qabto oo hoos loo dhigo oosan in ka badan lagu iibinin lacagta markaas imikan markaasi sheegayaan sida laba boqol iyo labaatan laakiin waxaa hadda la sheegayaa inay tahay hoos usoo dhacday ilaa iyo boqol boqol iyo labaatan meelo qaar in laga helayo supermarketyada iyo meelaha kala duwan dhegeystayaal ila goobaha kala duwan ee deegaanada ayay ku kala xiran tahay qaabka waxu kala gadaan ama qaabka siduu markaasi qofka wax u dul saarto taasi ayadoo taagan haddana ballanqaadyadan yaaba maxaa laleeyahay dabcan waa midda keli ah hadda ay ku naalo dabcan cid waliba ay doonayso inay ku yaran kaga ay dabcan kaga gadaan mashaariicda ee markaasi ballamyada ah oo aan markaasi laga yaaba inay ku adkooto shakhsiyaadkan xilalka kala duwan u tartamayo laakiin dhegeyste haddaba markaasi waxyaalaha markaasi jira ma la iska indhitiri karaa waa su-aalaha cid waliba ay doonayso inay ogaato oona sidoo kale fahanto waxa ay indhaha iska saarayaan oo keliya socdaan inay waddada saxda ay ku dhacaan haddaba adigoo indhaha ku xiran yihiin waddadaas ma qaban kartaa oo gurigaada kuma tegi kartaa ilaa ma ahine dadka markaasi indhaha naafada ka ah oo ilaahay uu subxaana watacaala ugu talagalay iyo weliba qabiiladooda haddaba qofkaasi adoo indhaha ka xiran dabcan gurigaas si toosa uma tegi karta adigoo meelo kale markaasi kula laabanin waa tan hadda khubarada dhanka siyaasadda ay ku tilmaamayaan inay doonayaan in guryaha iyo shakhsiyaadka ama dadka shacabka ay ku galaan ayagoo indhaha u laaban oo waxba aysan arkaynin laakiin markii qolkaasi la dhex fadhiistana indhaha ay furtaan ku yidhaahdaan soo dhowaada oo waxyaala fara badan ayaa la qaban doonaa oo hadda hadda waxay leeyihiin waa la qaban oo dowladdeeda keliya wax qabanaysa laakiin la qaban doonaa ayaa soosoo xigtaa oo markaasi dadka shacabka haddana waddadaasi ama luuqadaasi loo adeegsan doonaa laakiin hadda waxyaalahaasi lacagaha faraha badan iyo ballanqaadyada dabcan ma ka dhaadhacsano waddanka in deen lagu leeyahay miya raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto waa su-aasha la isweydiinayo maxay indhaha iskaga tirayaan maxay indhasaab markaas ugu rideen dadka shacabka iyadoo hadhowna laga yaabaa ballanqaadadaasi inaysan ka soo bixi karin mise ku adkaato dhibaatada iyo culaysadan miyay cid waliba ka qarsoon tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal toddoba iyo toban maalmood ayaa ka soo hartay iyadoo markaasi iminkan loolamadii ugu adkeed iminkan ay sii marayaan ama sidoo kale kulamada kala duwan ee isku soo baxyada qeybo qaar iminka waddanka ay ka dhacayaan waana waqtiga kale guurka dhegeystayaal oo cid waliba iminkan ay ku ordayso oo sidoo kale ballanqaadyadan ay keenaysa taasi dhibaatada oo hadda aan laga fiirsanaynin oo waddankan uu kusii jiri karo aqoon sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalladiyo dhaqaalaha ay i tilmaamayeen sheegayaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin aswax wanaagsan ayaa dabcan aan leenahay saaxiibada dhegeystayaashana la socdaan oo mar waliba dhegta ku haya idaacadda star f m codka gobolka qoybar yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya oo ku mahadsanta la socodka dhegeysiga waana kaga mahdi celinayaa si mar waliba aad inooga cajisin oo aad doonayso inaad markaasi falanqayso oo adig fikirkaada saliimka aad kaga dhibato arrimaha siyaasadda iyo xaaladda guud dhegeystayaal balqadka telefoonada ayaan goordhow siinayaa dhegeystayaal hadduu ee bahraali ka noqdo waa tahay raalli noqda dhegeysaa balqaadka telefoonada iminkan si toos aan u sii dhegeysaa khadka telefoonka ku jiro oo doona barnaamijka inuu ka qayb qaato fursadda soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga alo star f m waa ka gudbaa dhegeysaa kalaan siinaya soo dhowo waan ku salaamaya subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga walaale waa cabdiqaadir qorne gaarsala cabdinaasir qoranow soo dhow saaxib cabdiqaadir walaalow horta arrintan dhaqaalaha kenya weligiis ma qaboobayo inta laba arrimood la wado maxaa ka mid ah waxaa kamid ah horta siyaasigan laba arrin buu ku dhisan yahay mid waxaa waaye waa taykuun wuxuu leeyahay waa taajir dhaqaaluu leeyahay kursigan markuu gelayaba dhaqaalihiisu ku ilaashanayaa haye midda kale ka kaletana waxaa waaye waa mid business man oo isagana dhergaa ka dambeeya oo kursiga geysanaya haye marka raggan waa rag wada kambaniya leh waa wax wada leh dhaqaalahan la reebayo baa kuddi ayagaa iskale waan garta marka meesha marka waxay u tagaan inay kursiga inay kursiga wuxuu ugu fadhiisanayaa xukun jecel iyo heblow kale kamaha inuu dantiisa ku ilaaliyo yaa ku hungoowaya marka
shacabka ku hungoobay hadda shacabkina waa masaakiin adduun war uma hayaan halaha yanko maalinta loo qaybinayo bas ay fiirinayaan mahaye
marka waxaa waaya inta labadaa laga gudbaayo oo nimankan dad ka madax banaan meesha intay tagaan la xisaabtamayo mhm dhaqaalaha inuu qabooba lagama sugayo weligii sidan oo han inuu kasii kullaabo laakiin ballanqaay eh, iyadoo xaaladda la ogyahay hadda raila wuu ogyahay xaaladda madaxweyne ku-xigeenkana wuu ogyahay xaaladda maxaa marka ballanqaadyadan iyo lacagahan faraha badan ee tirada badan halkee laga keeni rabaa marka oo dadka shacabka leey waa la siinaya waxaan waa political games waxaan waxba kama jiro waxaan waa iska waa iska hadal iska dhe berri markuu kursiga ku fadhiistan wuxuu kuleeyahay arrinta sidan may noqonin haye midda kale waxaan waxaan ka horeeya way og yihiin oo waxaana la qaadi karin laakiin dadka kenyaanka waxaa waaya dad ilowsho dhow
waan gartay waa dad waxaa waaye maanta markaad wax u sheegto berri ma xisaabtanayo ma fiirinayo haddana waa loogu celino waa sax
marka waxaa waaye annaga ilowsho dhow waa ilowsho dhownahay waxaan waxba kama jiro raila markuu kursiga ku fadhiistana waxan iyo wax ka daran buu arki doonaa waa haye wakaas saaxiib waan ku salaamaya aad baad mahadsanta cabdiqaadir qoran uu mahadsan yahay saaxiibkaasi gaarisa iga soo wacay uga mahadcelinaya xigaa kale qadka telefoonkan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber hal eber shan soo dhow walaalmaan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya haye Ah, walaal waa maxamed ibraahim maxmed oo county madara qalabka xiriir maxamed ibraahim maxamed haye ah walaal waan dhegeysanaya barnaamijka een een raila odinga ama walin ruto kii soo baxabo een kuma raacsin doono tafilada waa sax
Eh, wadanka deyman badan uu leeyahay oo one trillion camal ah waa sax
marka een doonaha faraha badan deegaankii kama muuqdaan oo wadanka horumarkiisii een meelaha ka baxeen dadka isweydiinayaan haye
marka een, dabcan waxaa fiican in dowladda la weydiiyo dhaqaalahaasi meesha ay ku bixisay iyo een, iyo waxyaaba ay ku qabatay maadaama eh, hadda een- een, maxamedow hadda dowladda ma taagna arrintan waxaa la isweydiinaya hadda leeyahay dabcan iyadoo xaaladaasi culus wadanka hadda uu haysto taagan ee og yihiin raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay ballanqaadyada kale ee haddana ay sameynayaan oo lacagaha ay leeyihiin wax bal- een, dhallinyarada intaasoo looga qaban intaasoo bilyan dadka beeraley intaasoo bilyan baa loogu qaban wax walba bilyan bilyan bay kaga hadlayaan boqol boqol bilyan marka see isku waafa- see isku waafajinayaan iyadoo xaaladda og yihiin maxaana u qarsoon ilan iskama indhatirayaan xaaladda waddanka uu ku jiro waa keliya cambener waaye cambener lagu kama garanayaa si si lagu tago eh, state house-ka eh, laga xukumo wadanka haye laakiin een, ah, eh, markii runta imaado oo villadii loo dhaarayo oo state house lagu tago ayaa yacni wax kasta eh, uu ka dhaweyn karaa mase uu ka doonawi karaa laakiin waxa hadda ka horeeya waa hal bacad ugu leysa ma garatay haye maxaa yeelay een, tusaale ahaan hadda kaabeenka markuu soo dhawaaday eh, dowladda waxay dhahday booshada iyo burka waa raqaysanay oo qaybihii hore waa waa- waa ka dejinay haye maxaa marka hore loo raqaysan waayo intii kaabe eh, kaabeenka aan la gelin mhm marka waa masraxaada u jeedid marka shacabkana waa umalaynaya inay uhelin doonaan wadada saxda ah the right way inay uheliyaan qofka wax u qaban karaa
maxamed ibraahim aad baad mahadsan tahay saaxiib shukran aan ku leeyahay soo dhowow uu is- mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonka siinaya subax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaya walaale
waa dhowahay waxaan ka soo hawjar walaal magacaaga
waxaa lii dhahaa ismaaciil ismaaciil maxaan kugu daraa
ismaaciil aadan aa lii dhahaa ismaaciil soo dhowo barnaamijka la socotay haye
aniga waxaan dhihi lahay horta meesha hadda la fiirinaya inaan la fiirinin Eh, haddii uu soo gala eh, museygan waxaan ka rabi lahaa haba dhiigjoojin inuu sameeyo horta muxuu joojinayaa dhiigjoojin inuu sameeyo qiimahan faraha badan iyo waxaan qaadki loo leedahay had xitaa hadduu joojiyo waxaa markaas ku qasbananaysaa in le waddanka lacag ma taallo waxaa haddana uu ku qasbananaysaa in lacag kale amaah kale uu sii raadsado asaga xitaa lacagtana waa toban waa toban trilyan waa dabcan Daafin ayba leeyihiin dadka qaar daafkin ayba leeyihiin waa aad bay u badan tahay lacag tahay Haa.
daraad u dambeysay waxaa lasoo qaada sideed iyo labaatan bilyan oo i m f ta ay bixisay laakiin hadda iyadoo dhibaatadaas wadanka taagan haddaba see rabaan inay isku waafajiyaan ballanqaadyadan iyo lacagaha deymaha iyo in lagu- dabcan haddana ballanqaadyadaas ay ka dhi- ay ka dhiidhiyaan ama ay ku soo saaraan sidii baahidan iyo waxyaalahan dadka ay uga saari lahaayeen
Eh, siyaasadda marka hore horeysa horta ayaa la horeysa aniga mhm
oo isjiidjiidka dhinaca kale maaragtay dhinacii loo bahadkeen lahaa la aada dhinaca wadanka maslaxadiisa mhm
marka hadda waxyaabaha inta badan oo dadka amaba laga sheekaysto waxaa kamid ah in lis cambaareeya labada nin oo hadda meesha ugu xaniyaha kuugsan ay hadallo soo jejeediyaan marka saas inay kasoo noqdaan oo dhinacan wadanka gudihiisa eh siyaasadda la saarayo horumarkii labada shay hadda ugu daran waxaa waaye deyntaasa wax walba ah inay kof galeen ee loo malaynaha jirsidaalka camal ee noloshii dadkii inay ku wada adkaatay annaga hadda madiskaan dee warkan maba jirin laakiin dadkii kale hata hadda ay cabaadi hayaan
aad baad mahadsantahay saaxiib aan ku shukran aan ku leeyahay wuu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa daawuud lagdheeraa joogeen daawuud lambarkaad ii sheeg kaarkaadaan ku siinayaa lambarkayga waa zero seven two six okaada adeer
twenty eighty five eighty two
adeer igu soo celi
zero seven two six mhm
twenty eighty five eighty two twenty eighty five twenty two eighty two ha eighty two mise twenty two
eighty two twenty six twenty eighty five eighty two
ahay
kaar maanta aad ku hadli kartaan kuu soo geli okay usii dhaadhac
haddaan fikirkayga ka dhigto mhm
horta dadka kenya waa dad aad wax u yaqaano waa sax
dadkan dad wa- ka soo baxay mugdiga oo dhan lixdan sano dawladda ha weye mhm
nin yar iyo nin weynbo aad baa wax kasta loo fahamsan yahay haye
ogolaashada waxaan la ogol yahay oo arkayso dagaalka iyo dhibkaa la diidi dadka dagaal iyo dhib hareeraha nagu ka basa ee da- waa dadkan waa dad wax fahamsan haye
laakiin dad wax moog oo indhaha loo qaban karo horta ma aha haye
tan labaad waxaa jirta adduunka oo dhan baa horumar ka jirto oo dadka qofka madaxweynaha markuu ballanqaado wixii uu ballanqaaday waa lagu khasbi inuu fuliyo haye
deentan iyadoo jirtuu dadka u ballanqaadi hayaa sax
inuu fulin karana waxaad ku garanaysaa daydii kaaudii hore eh, odaygii hore uu haystay annagoo gaajo u baktinahaynoo dadki uu dhammaaday oo la is cunay ayuu kibaaki soo galay haye
isla daqiiqa jira siday u bedelanta waa la garan waa sax wa- tuulooyinka dadka jooga bandiirada waan iibsan jirna lacag haraambey baan aruurin jirno bandiirada kusoo iibsan jirna waa waagi mooy
ha waa haye
dhib- la- dhibka jiray bandiirada waana laga soo iibi marada soo iibsaa la dhihi jiray sax
askarta waan ku haynaaye guryo dhisaa la dhihi jiray haye
macallimiinta waan ku keeniye waxaa la dhihi jiray guryo dhiso waa sax
dhibaato yaab lahaa jirta xoolaha waan iska soo gabagabayn jiray haraambey baa laga aruurin jiray haye
markoo buu kibaaki hor istaagay waa sax
waddankiisuu noqdo waa la garan haye cid walba og tahay
aay haye hadda hadday nimankii dambeeyeen ay wax cuneen mhm meeshan waddankan kenya hanti wuu leeyahay ufasaadikan in la hor istaago unbay dhiman tahay adeer daawud khaliifa waa sax meel fiican baad ka qabatay oo aad barteeda yaa istaajisay ah laakiin een, hadda waddanka waxaa lagu leeyahy lacag aad u tiro badan aad u badan
waan maqlayaa laakiin waxaa marka ka jirta- laakiin haddana ballanqaadyada dabcan meelaha qaar ay sheegayaan raila iyo ruto aad bay u adag tahay in hadhow ee weliba way ku adkaan karaysaa inay ballanqaadyadan hadda ay sameynayaan inay inay fulin waayaan Eh, dhegayso sida Mhm.
aniga mhm aniga kula hadlaayo kale aha aha
lacagtan deenta meel lagu galo horta ma ogsooni sax
dadkan kenya oo dhan way saas ugu badan yahay waa s- dabcan dhammaanba boqolkiiba siddeetan dadkii madaxda ahaa unbaa waxaan soo galo isaga leexsaday kenyana ma gelin haye
dadkii keenay waa un joogaa ayaga unbaa xal keeni doonaa meeshan horta waxay u baahan tahay boobtan la boobayo yoomi intaasoo maxay ba- intaasoo shi- biy- bilyan baa la sheegay in la boobo mhm
boobtan wuu hor istaagi karaaye ninkani inuu hor istaago unbaa horta daawe Ee, ballanqaad la-aan wax ma la qaban karo
lama qaban karo ballanqaado allaama dadka kenya wuu ilbaxay wax buu ogaaday wuxuu hadhow ku dooduu rabaa maandamaano baa la sameyn guriga lagu- afrika baryahan waxaaba la sameynayaa ninkii shalay la doortay baa maanta irinta loo istaagaya ololay ballanqaadka siduu meesha ka baxa haye hadduu kiri kiri keeno ay- ay- raila uu siday uu ballanqaad uu fulin waayo ah irintaa loo istaagi irinta daqiiqadii waa la bedeli haye
waxaan kuu sheegi markaa ninkan wuu ogsoon yahay eh, hantidan inay jirtana wuu ogsoon yahay in la boobahayana wuu ogsoon yahe irinda ee ka qeexaysa keli unbuu lugta saari ha
waa looga baahan yahay waxan waa looga baahan yahay dad siyaasad oo beenbeen oo dadkii sidii hadday ninkii hadlaayeen ah taajiriinta iyo waxaa iska daba taajir waxba wax uu qabsan kara ma laha laqaay waa la arkaa marka aad baad umahadsan tahay eh, daawud khaliif laqaay waa la raadin waana lasoo qaban iyo kii adeegsanaya ma banaanay baa joogta adiga fanaanay baa joogaa nimanka siyaasiyiinta ee maanta socdaanne waad arkaysa ku dixaarkay wada daadinayaan xaarkay daadinayaan siyaasiyanagi weliba Ah.
noodista xaarku daadinayaan aad baad umahadsan tahay baaba daawud shukran waa tahay waa uu mahadsan yahay baaba daawud xigaa kale khadka telefoonkaan siinaya fikirkiisa saliimko waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga waa xuseen jiis mauwa xuseen jiis mawga haye alxamdulilah waagusan baa noo bariyo markaan waxaan kuu sheegaya aha
waxaa waaye nimiya horta ballanta waxaa le ballanbaxyo diindaray leedahay haye
dadkaanay kuwan waaba gaal waaba isaga diinba ma haystaane waxaan waa iska soo orade mhm dadka muslimiinta ee waxaan ugu digayaa inay ballan been qaadaan haye
ballanta alaxdi dayn baa layidhi axdiga aad qaad mhm axdiganaad oofiso waay haye
dadka muslimiinta taasaan lagu digayaa teeda kale dadkan walaalaha oo tihiin waxbaa xiloobine markaan waxaa waaye doorashadan ay haddaan sidaa u gugacayso u helac badan kenya weligeed kama dhicin aad baad umahadsan tahay xuseen jiis lambarkaaga taleefon safaricomka ii sheeg makeyga safaricomka
kan safaricom waa zero seven zero two three five zero zero nine
zero zero nine zero seven zero two
waa zero seven zero two three five zero zero nine miya zero zero zero zero nine zero nine zero
nine zero u dambaysa nine zero u dambeysa nine zero
zero seven
zero two five zero zero nine zero soo maaha dhegeyso zero two zero seven zero two mhm thirty five mhm zero zero mhm nine zero sawaba shukran waa tahay xigaha soo dhawow waan ku salaamayaa magacaaga
magacayga wararka sacdiyo maxamed sacdiya maxamed soo dhawo wacan waacan maxamed insha allah talamaan dhegeystayaasha qaaliga wada salaamaya haye wax wanaagsan aad leeyahay xaga dheera miya mise ifo
maya ani iswaa kasoo guuray mar raxagar dheer leeyahay mar walba xaga dheera Ha, ee xaga dheerana waan salaamayaa haye ha, sidoo kale adina salaam qaaliga wada kuu marinayaa aha maadaama baryahan aad iska xanuunsanayo laakiin cafwan mm, marka walaaka dhammaan dhegeystayaasha waa wada salaamaya idaacadda wada dhegeysanaysaa horta waqtigan horta waxaan ku jirnaa waqti doorasho ah waa sax gobolka waqooyi bareekan aha mideeda kalena dadka hadda waxay dooranayaan horta qofkii oo inay horta wax u qaban karo ay og yihiin laakiin hadda ma saas ma aha mhm qofka in waxaa inaad ku doorato laga yaaba waa reerka ama waa ima adeer inaad ku dooratid mhm qofka sida aad ku doorato horta waxaa laga yaabaa inuu meeshii beri kaaga dhaqaaqo mideeda kalena dhaqaalihii boqolkii horta waqtigan wuxuu hoos ugu dhacay dee waqti doorashaa lagu jiraa aha
marka sida hore maaha dhaqaalaha marka ballanqaadyadan hadda ballanqaa haa ballanqaadyo badanna way jiraan oo dadka markaad meeshii alla micnaha adkartid aad lagaa soo dooranaya dadki aad micnaha ballanka qaado mhm udhaada waxyaalahaasaan idin sameyni mhm insha allah wixiina waxaa laga yaabaa inaa dadkii meesha aad lagaa soo doorsato doortaa madaxa imaamada naqshala kaa saarin aa u qabanin waxba odayna ballanqaadyada aad samaynayso had xitaa aadsan hubin inaad qabanayso mise fulinayso haa ma hubid waxaa idin sameynaa inaad dhahdi meeshaan wax intaga sameynaa iskool oo kale aan idin sameynaa isbitaal camal aadi wax walbaadi mhm
wixii waxaa laga yaabaa in maxaa la dhaha meesha ay ka baxaan mhm haddii abaaro kale imaan karaan mhm dawladda iyo micnaha ka tirsan taraa dawladda wax kasoo qaadaa la rabaa mhm ballanqaadkii aad samayso haddii abaaro kale imaadaan raashin micnaha aad keentid mhm oo dadkii dad dan yaraas ka jiro oo wax qabatid mhm meeshaas beri waa lagaa jeclaanayaa laga mhm yaabaa inaa markaa waxyaalahaas aad qabatid oo micnaha la dhaho hebel waxaasuu noo qabtay hebna aan ku cishano mar kale aad iyo aad sida ilaahay micnaha uu qofkaas gaarsiiyo sax
marka hadda laakiin taas ma jirto mhm dadkiin adeeran baa lagu daarana meesha kaaga dhaqaaqa beri kuma soo noqonaa dib dambena kuma soo fiirinayo mhm
marka waxyaala badan horta iska jiraan xagga doorashada waa sax kuraastan hoose wax ugu daran mhm
marka waxaan leeyahay dadka horta lasoo doorto bal dadka dadkiina waxaan leeyahay meesha lansoo doorto laynka jeclaa horta wax dadka hadda marka la dooranaya wallahi dadka waxaa laga yaaba jaanita badana horta qofkaa siini gurigaaba jaanita u weysataa qofka siini si Mm.
micnaha doorashada uu ku helo oo ku aad iyo sax sax haa jaansa siisa qofkina waxaa laga yaaba meelna oo imaada dheer oo micnaha doorashada qofkaas u taagan inaa micnaha garab inaad ku siisid oo kale Mhm.
Aa, qofkina waxaa laga yaabaa berri inuu gadaal kuusoo fiirino adiga garabkaas ku siinayay oo ku hor- inuu ku hormaraayo oo meel walba kuu tegaayay daa kuurahaas ha la siiyo qofka walaalkeene
sax marka hadda ma jirto marka hadda waxaan leeyahay dadka horta lasoo dooranayo dadkaas horta gadaal ha u fiiriyaan aad baad umahadsan tahay Dooranayo. marka walaalkaale waa idin salaamaya shukran sacdiye maxamed way mahadsan tahay gabadhaasi sacdiye maxamed dhankaas iyo xagga dheer ee iga soo wacday soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye
waa la fiican yahay
walaal magacaaga
saaxiibu tafsir waay
maryama mi- ma- magac magac muxuu ahaa saaxibu tafsiir maxaa loo jeedaa
oo dib tafsiirka kaa codsanaysa inaad aad- waa waa ku mahadsantaha horta ha gabadhi een, qaxootiga joogta soo ma ahan
Ah, xagar dheer xagar dheer Ha- haga dheera magaca
sacdiya sacdiye sacdiye maxamed miya
sacdiya
sacdiye maxamed miya raadiya iska gaabi fadlan sacdiya cumar yuusuf ima dhaweeto raadiye haye ka qayb qaad walaal barnaamijka soo dhowow
aa waan dhowa haye
waa mahadsantahay horta tafsiirka laba iyo tobanka aad iisoo daynaysa shukran
ah midda kaleeto dadka waxaan leeyahay waxba isdaaninina waa un iyagun baa idinku tooga qunsanaya nimankan wax dooranayo haye
ah marka aniga gurigeyga inaan ka inaan dhaafo ma rabi
taasi hadda waxaan ka hadlaynaa bal dhaqaalahan iyo dadkan ballanqaadyada ay sameynayaan ayadoo waxa aan la waxba hubin kama jiro waxaasi waxaasi way ku waxba kama jiro haye
wakaas marka ayna lagoynin dadkaan leeyahay aad shukran sacdiyo aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow walaal magacaaga
walaal magacayga cusmaan cali baa la dhahaa cusmaano halkee ku sugan tahay
dhinaca bangal baan ku sugan yahay walaalkay cusmaan cali bangal buu ku sugan yahay
haa haye bangal ka waran saaka
bangal aad bay u fiican tahay alxamdulilah oo mana iyo aada walaalo waan qabnaa anag haye
wakaasoo aadaa u fiicanna cusmaano bar- barnaamijka ma la socotay
haa barxuula socdaa een, uhuru waxaan raali noqo een, madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raayl odinga ballamo ka- eh, qala- ballamaya dabcan ballamo fara badan bay qaadayaan oo dadka shacabka ay u qaadayaan hadday tahay nol- nolosha maciishada wax ka qabadka bedelka dadka lacagaha la siinayo waxyaalo fara badan beeraha dadka xoola dhaqatada waxaasoo dhan lacaga fara badan oo balaayiin shin ah ayay ha- iminkan ballan u qaadayaan dadka inay siiyaan wixiina hadda ma lahayo oo xitaa wadankii lacag baa lagu leeyahay oo aad u tiro badan ilaa iyo toban trilyan wax aad u u tiro badan ayadoo taasay ogyihiin ayaa haddana ballamo qaadayaan see arrimahan ay isku waafajinayaan
wallaahi oo arrimahan ma isku fal ma isku hagaajin karaan waa un beer waa un doorashe mhm nin walba muxuu rabaa una inuu kaashiisa qaatee mhm midna waa un kasoo bixi doonaa midna waa un un bixi doonaa mhm
Eh, marka waxaan waa borobaraan nin walbaba uu sheegaya ma u jeedaay mhm markaas adna ku salaamay walaalkay aad baad mahadsan tahay cusmaan cali wuu mahadsan yahay bangal wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa maxamed nuur foon banaaney maxamed nuur eh, soo dhow maxamed nuur banaaney saaka ka waran banaaney Hello, saaxiib ma da- ma- ma- buula madenge buula soo kordhi dhankee joogtaa saaka
waree waa baratay aad iyo aad
anigu waa centralkaan joogaa meel yidhaahda waa township miya Waa- magaaladii haa haa yar bule elmacaan meel dhahaa u dhow oole ceel macaan soo dhow waan ku salaamaya haye saaxiib marka hore horta adagaa adeerka ee daagud baan salaamayaa shukran
insha allah horta waa nabad iyo caafimaad iyo barwaaqaa lagu soo kacay hoga baryan oo yara xanuunsanahay mhm xaafadaa u yar badanahay ma garat mhm
horta arrimahan kambeynka haddaa aad ka hadasho mhm walaalow horta labadaa ninood is haysa madaxweynaha isku haysa mhm
horta waxaa la yidhahdaa nin toban sanaa waddanka usoo shaqeeya haye
wuxuu ahaa madaxweyne ku-geen buu ahaa steerinka dawladda ka maamulaya ninkii haystay waaye haye
wuu la yaqaanaa waxqabadkiisa iyo bani-aadnimadiis wuxuu yihiin humaan iyo ficnaan waa la yaqaanaa haye
nagna mucaarad buu ahaan jiro wadanka isagoo mucaarad eba mucaaradnimadiis ku dhisaay haye
ninka wadanka kontaroolo korjoogo ka ahaa waa waryaam ha reerreerkiisa wadanka inta kusoo gaaray ma garat haye
shantii sano ninka oo doorashadii lagu murmo wasiir wadanka laga dhigay wasaaraha waagii eh, mwai kibaki haa haye si oo eedkii dhahdan mhm
iyo taatiinka intii udhahaysay ninkaas intuu qabtay waa la ogi waa haye haddi maamul goboleedkan iyo waxyaalahan haddi aan ku faaqno dhaqaalahan hoos usoo dejiyo dhalinyarada heer bene eh, macnaha heer gaarisa ilaa madheera ilaa eh, wajahada dadkan gafana kasoo bilaabo ilaa min wasiir ilaa hoostan dhaqaalahan dadka wada halay isigaa keenay haye waagi hore dhiisanin dhahaan wadanka xukumi jiro amarka laga qaadan jiray mhm
xildhibaan la doortay ma ogin wax kale oo meeshan dawladda ka taga jira ma jirin haye hadda laakiin anagaa ismaamulayna ugu yaraan dadka boqolaal oo heer gaarisa ayaa shaqaale ka ah gafana weyn mhm
faa'iidadii isaga ah horta waan dhadhaminay ma garatay mhm
ninkaa wuxuu ballan qaada aniga waxay ila tahay bani aadan waaye binica uma gala kara aakhira laakiin boqolkiiba sagaashan iyo saddex mhm ninkaa wuu ka dhabayn ayadoo hadda sixir bararkii dhaqaalahan waddanka ka taagan yahay waa reyla odinga waa ka dhabayn ninka isaga wuxuu- alla wuxuu sheegay mhm waxaa waaye nin adduunka jecel yahay mhm nin xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka haddii la haysto taageero ku ah xisbigaas eh, aad u taageersan yahay haye dowladda adduunka ugu weyn waa maraykanka Een, hadda raila waxaa lagu hadda dabcan maxamed nuurow raila hadda waxaa aad lagu haystaa leeyahay lacaga fara badan oo asagana uu sheegay in uu d- dhahay qoysas fara badan baa la siinayaa lix kun alaa qoyskiba taas may suurtagelaysaa way suurtagala wadankan wadankan dhaqaalaha dabcan ugu wa- badan wadan waaye.
ho- wadan horumarsan ma aha wadankan oo wadamada kale ma aha oo wadan hadda soo kobacayo oo hadda soo korayo oo dabcan wuu hadda aan wadan ku horumarsan isku yahay.
tirsanna iskuma aha wadamo meelo kale wax uga soo imaadaan ama uga soo galaan xitaa iminkan wuxuu uu leeyahay wadanka isku filnaansho in la gaaro waayo oo beerihii dad waliba beer uu samaysto wax waliba uu halkaa kasoo goosto wixii Waa lacag baa ninka- loo baahan yahay marka lacag Waa wadankana run, eh, deymo fara badan baa isaga horta- kaysata
fiiri mhm ninkaa hadduu dowladda qabto oo qashaad laga daayo oo dowladda loo madax baneeyo mhm
waxaa ku qaban karaa intaas intuu sameeyo oo warshado sameeyo oo wadanka isku filaansho gaari ha waa adigu way ka Dadweynaha- adigu way kaa eh, dhaadhacsan isku tahay aniga waa iga dhaadhacsan tahay mhm manifestidiisaan ogahay mhm xisbigaan ka tirsanahay ma garatay aad iyo aad aniga kuladlaya xisbigan o d m baan ka tirsan sax
nin hadda m c a oo maasha allah banaanay yaa afheen u ahay ma garatay o d m ka tirsan waata taas waa gooni ay watay macnaha xisbiga anaga anaga waxaan ognahay waxqabadkiis iyo Ade, dabcan dhaqaalihiis hadee- iyo bani-aadnimadiisa ognahay madaxweynahan wuxuu qaban doona ognahay anaga waa haddee mid markaas adigaad u hiilinaysa soo manax ka xisbi ahaan sa hadda ma uma sheegayso iibinaye anaga manifestadaana dadka inaa horumar gaaraan inaa wax qabsadaan inaa wadanka dimuquraadi Haddii- lagu soo dagoolayo haddii lees aad ka haddii u dhex fadhiista ka waran wax uu soo- uu soo kordhin waayo isagoo wasiir eh, wasaare oo madaxweynihii nin kale xukumahay oo awood qaybta eh, musmakaanta lagu tilmaamay baa ninka wixii keen ognahay anaga ma garat haye hadduu isteerinkii weynaa isaga maamulayo oo dowladda isaga ilaahay kasoo isaga weyn waxaa ogaa inaa hal san wadanka isbedel ku imaanayo maxamed nuur saaxiib aad baad umahadsan tahay shukran adaa mudan saaxiib aad u mahadsan yahay maxamed nuur uu mahadsan yahay dhankaasi banaani iga soo wacay xigaha khaleeqadka telefoonka daqiiqada inoo soo halo ustaafan walaal soo dhowo magacaaga xuseen xasan baa lilaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen xasan xagadheere miya xagar dheere way haabo soo dhowo xuseenow waa roon abo alxamdulilah waa fiicannahay niyo aad iyo aad inta ilaahay lagu mahadiyo ilaahay horta asiibtaana waafaji aamiin xadirtan allah nooga dhigo aamiin wadanka nabadiisa waxna taraysa nabad allah wadanka noogu dhaliyo aad iyo aad aamiin marka looltanadan waxaa weeye orukacsi baa la dhahaa orukacsi waxaan dhaqaalaha waa misanaynaa iyo labada dhinac ay leeyihiin orukacsi baa la dhahaa ma garat haye marka wadanka waxaa weeye ninkii wax taraya waxaa weeye ilaahay baa horta garanaya waa sax
marka ninkii wax soo saarka beeraha iyo ma- mashruucyada kale iyo ka hadlaa horta wax taraya ma garan mhm laakiin nin dhaqaalan aniga ku meel marayaa leh oo dhaqaala ku fangaraynayaa leh wax wadanka ku qabanaya ma garan mhm
marka waxaa weeye wadanka nabad allah u rida een, si doorasho nabad allah ka rida ma garan aamiin marka aan ku salaamaya waa tahay aad baa mahadsan tahay xuseen xaga dheere dhegeystayaal mustacab ismaaciil stuudiyo labaad sii galaya dhegeystayaal horkii tobankii barqinimo ayaad maqli doontaan hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari subakada barnaamijka daadiinaya dhegeystayaal xaaladaha guud ee waddanka ayaa diiradda ku saaraan dhegeystayaal ballanqaadadan kala duwan ay sameynayaan ama ay sheegayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga iyo sidoo kale sixir bararka waddanka imika ka taagan iyo dhaqaalaha ayaa dabcan deemo fara badan waddanka lagu leeyahay iyo ballanqaadadan see imikan dabcan isku waafajinayaan iyadoo maalinba ay kasii dambeysay ee ballanqaad xoogan ay sameynayaan toddoba iyo toban maalmoodna keliya ay ka harsan tahay haddaba maxaa dhici doonaa dhegeyste ballanqaadkan iyo weliba waxyaalahan xoogan ay sameynayaan si keliya qulubta shacabka loogu hanto dabcan khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallod waxay tilmaamayaan inay markaas adkaan doonto iyadoo diimaha faraha badan waddanka lagu leeyahay keliya xalkooda loo helo sidii lagu maareen lahaa loogana gudbi lahaa dhegeystayaal qeybahaas ee barnaamijkaas dhegeysta saaka diiradda ku saareynay oo ku maasantahin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara inay usoo jiitaan ama kusoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada oo kaga soo jeedaan qadyadda xagjirnimada cilmi baaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay kusii kordhayso inay noqdaan waddada markaas isticmaalka si loo dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleyso qoobaha markaas ama qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay in si weyn diiradda loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku ool ah ee ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa markaasi kahortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirnimada kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan xagjirnimada rabshadaha wata xarunta qaran ee la dagaalanka hargagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kedisan iyo kuwo kale markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ee kuwa kala duwan si markaas ay ka daawadaan ama ay u daawadaan dadka markaasi kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ay markaa la kulmaan fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhageyso halkudhugu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaasi ku leedahay ugaayadii c swalaladini jagua ama ama waxaa leeyahay kuwana msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia twende tualinde dabcan tualinde watoto wetu ni rasimaali yetu watujaibushe na itikadi potofu ayay ku leedahay brave dhegeystayaal aan kugu sii dara dhegeystayaal iminkan telefoonka waxaan filayaa in dadka qaar ay soo qaateen oo sidoo kale iminkan wax badan ay kaga faa'iidayaan qaab weliba hablaha ayaa u badan telefoon la-aanta sida markaasi lagu ogaaday warbixin lasoo saaray shirkadda safaricom ayaa mar weliba macmiisha dabcan u haysa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macmiisha safaricom ayaa hadda waxay fursad markaas u helayaan inay soo iibsaan telefoon casri ah oo ay ku iibsan karaan labaatan shilin maalin weliba safaricom ayaa waxay markaasi doonayaan inay macaamiishooda ka faa'iidaystaan furaha internetka ama fursadda internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub new raybro oo aad waxaad ku iibsan kartaa labaatan shil maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidsan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamuusi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabaambe matooshalaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa markaas la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda taasi tartiib tartiib iskaga bix adeegan tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka aad sidoo kale wax kaga baari karta waxaa sida ku adeegsan kartaa telefoonka waxaa u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaal tilmaamaha qareerada googolka sawirka iyo weliba qurux badan ku qaadan karto weliba hablaha sidoo kale waxyaala fara badan ay kaga faa'iidaysan karaan iyadoo markaas guryahooda joogaan u baahnayn in meelo kale ay aadaan weliba qaybta markaas cunokarista ah waxaan ku leeyahay ninkaada iyo ehladaada iyo qaraabadaada gacantaada inaad barto oo mar weliba lagu darsado ayaan kuu sheegaya oo ayaan lagaa darsanin ilaan xaajigaada uu kaa baahan yahay ama uu kuu baahan yahay markaad cuno siisto qaybta soo jiidashada ay qayb ka tahay ayaan ku leeyahay qasir aan kuu hadayo cid weliba maanta ay og tahay qaybta isqurxinta cilaansaarka iyo harqaanka ayaa sidoo kale ka mid ah oo gabdhaha ay ka baran karaan qaabta youtube-ka ama facebooka dhegeystayaal waxaasoo dhan waxaa kuu saashay shirkadda isgaarsiinta safaricom weliba telefoonka new new raybro macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursada lipa mudhoogo mudhoogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mudhoogo mudhoogo si aad u fiiriso xidig haddaba qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad adaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhakhasiyaha badan halkaas ku aada kadib waxaad bixinaysaa lacag horumarayso shan boqol ah halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa in si tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waa muhiim oo micnaheedu waxaa tahay inaad hayso telefoon casri ah laakiin waxaa anaga diiradda saarayna dadka telefoonada aan haysanin oo si markaas diiraddan u saarno telefoonada casriga uga dabagelin telefoonadan two g three g four g oo new neon ray bro shirkada safaricom xarumaheeda barnaamijyada dukaameeda kala duwan aad ka heli kartaan dhegeysan cidilba fursadan iminka way u furan tahay oo aad gaari kartaa halkaasi maanta fursadan ha iska beeldareerin waa mid markaasi mar kale aan kusoo mari karin labaatan shilin kaliya iska bixinaysaa halka qofka isbuucii bishii uu ku bixin karo dhegeysti maanta baqaraac star five four four hash abel xidig shan afar afar afar gees star five four four lipa mdogo mdogo dibaan ugu soo laabana dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari barnaamijka saaka diiradda ku saarayna gabagabadii waana soo gaarana dhegeystayaal iyadoo saaka aan ku hadlaynay dabcan ballanqaadyada xoogan ee dhinacyada kala duwan ee siyaasadda sida kenya kwanza iyo azimiyo loomaja ay kala hogaaminayeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga ayaa hadda markaas imikan adag oo wax cid waliba imikan ay ka hadlaysaa sida maciishada nolosha uu cid waliba wax oga qaban lahayd si markaas wax oga hadlayaan sidii dadka ganacsatada yaryar wax looga qaban lahaa sidii qoysaska wax sidoo kale lacag loo siin lahaa sidii bereleyda wax soo saar isku filan ay u heli lahayeen sida waxaasoo dhan waxay ku baxaysaa lacag balaayiin shilin oo cid waliba imikan ay doonayso in ay tilaabadaas ku qaado laakiin ma isweydiiyeen madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raila odinga oo xisbiga azmiyo oo u sharaxan isagana xilka ugu sare waa shakhsiyaadka labada hadda ugu sarsare in culeysyada faraha badan wadanka saaran in deymaha wadanka lagu leeyahay ee aada u tiro badan tahay dowladda markaas madaxweyne uhuru kenyaata markuu xilka ka dego cidda markaas la wareegayso mise xilka lagu wareejinayo in culeysyo fara badan ay horyaalaan haddaba seen isku waafajin doonaa niicadaasi iyo weliba ballanqaadyada kala duwan ay sameynayaan oo wadankana culeysa hadda uu ku jira sixir bararkii cuntadii iyo weli xuquutulduruurigii dadka ay ku noolaayeen ee hadda ebegoolna yihiin dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan khadka telefoonka ayaan sinaya iminkan soo dhow walaal waa ku salaamaya magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga
toboa siyaad cadow labanaana legdhera magaca
siyaad cadow toboa siyaad cadow banaanay soo dhowow
walaalo maxaa kula mhm
horta nin walba aragtidiisa ma hadli haha
horta nin walba markuu wax doonayo leebkii qaasiya u dhibaa maa la dhahaa soomaali saasay dhahdaa waa sax
waa isku taytayna wixii isaga u maarta istaraatiijiyadda wax ku gudbilaa mu raadin mhm
markaan taa kasoo gudbo mhm
oday hadaayima raadkiisa iya raaci raa waxyarko oo odayga
odayga daa-uud ah taada ka hadal keliya odayga iska dhaaf
horta waagii horeeto muxuu dhahay maxaa maxaa maqlayay iskuullada waa dhisaa lagu dhahay kan dhisaa la dhahay kan dhisaa la dhahay taada ka hadal fadlan siyaad cadow
haa maxaa kuu sheegi mhm
beriga hore horta ninkii kabaaka ahaa ninka ninka kabaaka ahaa oo dawladda isbedel weyn buu ku sameeyey siise maxaa ninka kasii horreeyey ninka jomo kiyaata ahaa lafihiisa muu iska garaacana iska rugaay ma deen muusoo qaadanaynin haye
wax deen la dhaho oo wadanka uu qabo malakiniin buu ahaaba lafihiisa artiga hore oo jomo kiyaata uu ka dhisa mudaaneel aramooyin iska rugaay baata baangad iyo deed uu dhiso iska rugaay haye
hadda halka ninka maxaa umale fifty endasanta weliba anay ku hagaagaan oo lacagta kenya haddii loo qaybi deenta maanta lagu leeyay lacago aad u fara badan oo deyn ah baa lagu leeyay dadka beriga hore markuu soo galayeen lacag baa loo aruurin jiray baarlamaanka saasaaba lagu tegi jiray geel baa la gey jiray ar baa la gey jiray lo baa la gey jiray baarlamaanka lacag la aruuriyaa lagu geen jiray hadda maanta ninkii wixii ka baxay buuba dib intuu u libaysanay baa wakti ka dhammaanba maryahaabad ka furanba haye
baarlamaanka uu tegahayaba lacag buu ku tegahaya intii aad ka intaasoo bilyan buu ku tegahaya baarlamaanka markuu tegahayaba nin aad dhintay oo maruugay oo maarata aad maryaha ka furatay yaa baarlamaanka tegi
laakiin taa baarlamaanka kama hadlayn hadda waxaan ka hadlaynaa tan madax madaxda ugu sarsare hadda madaxweynaha oo kale raila odinga madaxweynaha u tartamaya ruto madaxweynaha u marka tartamaya madaxweynaha usoo socda madaxweynaha hadda wuxuu leeyahay raahira oo waxaa ballanqaada u samaynaya waa nin warfaadaba hadda nin sun cabay oo kale muu la mid yahay warfaadaya wuxuu ku warfaadayaa
muxuu ka warfaadayaa xoolihii uu bixinhayo iyo waxanayto oo dhanba uu ballanqaadka oo dadkiba ani afka iyo beentaa lagu soo xarigeliyo ma ogi lamaba karaayaba intii digital baa la gaaro wuu ilbaxay oo wixii xoolaha dadka loo guri jira iska badaaye waa la ilbaxa deganaysa wax been loo sheegi karo ma jiro dadka haye
marka ballanqaadyaha faraha baa arkay sid hawseed ku tagtaa buu leeyay mooy wax ka jira iyo wax laisku keeni karo badeenta dawladda lagu leeyahay kenya waa wax dhamaanaysa weligeed aan ahaynba marka wax ilaahay leeyahay oo meeshaasoo ka jiraay ma jiro madax la-aanna lama jooga waa loo baahay balaayo loo baahanya waaye marka waxaas aqalka yaa loo taagin hade waxaana waa wax iska jidaysano maanta waa wax la mariba hadda asaga aad u diidan ku kala maamaan laa laba bir waa qurac iskuma dhaamaane marka madaxweynaha kuu baraka qaba oo kii hore dhaamo oo naad kibaaki oo kale allaha ka dhigaan kale yani allaha soo geli aad baad umahadsan tahay saaxiib eh, siyaad cadow aad baad umahadsan tahay
waayo walaba shukran wuu mahadsan yahay siyaad cadow dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkaan soo gaarnay hawadan goorna isku macsalaameen doonaa qadka telefoonkaan siinaya kadibna macsalaamayn leeyahay soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu magacaaga xuseen cabdi buule gaduud xuseen cabdiyow lambarkaada sheekaaraan ku siiye
zero seven two three ogaade
four seven zero
zero seven
zero seven mhm
two three mhm
four seven zero mhm
eight eight seven eight eight seven zero seven two three Ah.
four seven zero eight eight seven
ha maanta laba saddex ruux lo- waa la hadli kartaa intaas yara kugu filan tahay okay Ay, usii khayr dha- Allah.
usii dhaadhac barnaamijka marka usii dhaadhaco mhm
nimanka siyaasiyiinta ay afkay rabaan ku hadlaayaan oo waxbaan hagaajinaynaa iyo waxbaan lacag baan bixinaynaa iyo ayaga way waa waa way iska way iska leeyihin mhm
laakiin waxaad rabaa dadweynaha inuu xisaabtamo mhm
intaasoo ruux intee lacag looga keeni toban trilyan baa wadanka lagu leeyahay aldhahay oo deen ah haya
marka asagaaba qaamaysana lacagta uu keena intay ka keeni aniga waxay ila tahay waxba yayna hadalkooda sii raacin mhm
oo ayna ku mashquulina nin alla ninkii ayaga inuu dad u haayo ay u arkaan ha doortaana yaana Ah.
lagu mashquulin waxaas aad baad mahadsantahay xuseen cabdi waa mahadsantaha shukran xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowo walaal magacaaga
halo waa ku salaamaya halkee asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa maxmed cabdulaahi barquuqe maxamed cabdulaahi burquuqe
ah halkaa ka tirsan tahay burquuqe warka muddo gaashay waa la soo dhowow
Ah, maxaan kule horta kaarka joojiliya oo qadka biis ka dhigay nin kastoo kaar doonu leeyahay marka qadka waa biis noqday maxamedulaahi waa sax
marka horta kaarkan inaa joojisaa rabaa
aye
midda kale haddaa usoo noqdo doodo aad iyo aad
eh, horta dukunkii baaki baaki raila wuxuu sheegay horta waa waa run halo waan ku maqlaya maxamed haye iwad
marka horta isbedel waa la keeni karaa sababtoo ah kibaakiba berigii markuu soo gala isbedel buu keenay mhm
hadda madaxweyne raila markuu madaxweynuhu madaxnimada ku guuleysto mhm wadanka lacagta dowladda la xisaabi mhm wixii shacab oo dowladda ka lacag doonaan dhanba lacagta waa laga jari haye
fiidana si fiican baa loo qaadi haye sanad ka hor haddii fiida si fiican loo aruur aan la xadin oo oo mushaarkan si fiican kawntiyaasha meel kastaba si fiican loo aruur horta wadanka wuu keeni dee deyntana way bixi haye
marka yaalaniid jaban marka waxa uu qaban karaa kibaki waa kii shantii sano u horreysay uu wadanka uu hodan ka dhigay marka duka ha lala shaqeeyo duka markaa kuuraha ha la siiyo ninkan kale shuutu ee tartamaya toban sano kusoo jiray Eh, tobankii sana hadee horta dowladda ani kamid mihi horta runtu saa awood ubaxayso haye tobanka soo dhaafnay hadda asaga madaxweyne ku-xigeenka wadanka hadduu hadduu diidi lahaa siduu uhuru wax waa wuscasin lahaa mar hore haye isma cisilin soo maaho aha waxaan waa geedluwo kuma mar marka dukan raila lasoo la doorto wadankan isbedel buu keeni marka si fiican loo shaqeeyaan le aad baad mahadsan tahay saaxiib eh, maxamed cabdulaahi barquuqe waa taa dhegeystayaasha qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya ku mahadsan yihiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoyi bari waa ku mahadsantihiin saaxib yaali subakada barnaamijka daadiinhaya asxaabta ka qayb qaatay fikirkooda aragtida markaas ka dhibatay sida cabdiqaadir qorane oo dhegeystayi u horey barnaamijka markaasi inoo daafuray dhegeystayi xigay ee soo raacay dhankaasi mandheera maxamed ibraahim maxamed Eh, sidoo kale dhegeystiyi wajeer inaga soo wacay ismaaciil aadan halka daawud khaliif lagdheera inaga soo wacay xuseen jiis mawa meeru ay ku mahadsan yihiin sidoo kale sacdiye iyo sacdiye labada sacdiyo isxigaan oo dhankaasi xagadheere inaga soo wacay ku kala mahadsan yihiin laakiin waxaa fiicneed inay noo kala sheegaan een, meelaha ay kala degan yihiin is- reer sacdiyo ama reer maxamed waa sacdiye sacdiye xagadheere laakiin blog inay kala sheeganayen c three c k k three waxay tahay Eh, cusmaan cali bangal uu ku mahadsan yahay maxamed nuur banaaney uu ku mahadsan yahay xuseen xasan waa ku mahadsan yahay xagga dheere siyaad cadow uu ku mahadsan yahay saaxiibayaale uu banaaney naga soo wacay halkaas sidoo kale xuseen cabdigaarise uu naga soo wacay sana buulo gaduud Eh, dhegeysi ugu dambeeyey ee dhegeystaha ka qayb qaatay maxamed cabdulaahi barquuqe asagana uu ku mahadsan yahay saaxiib yaal dhegeystayaal aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhegeysanaysan ula socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari iyo sida aad markaas iskula fahnay qodobka sidoo kale aad oga dhidhiiseen oo cid waliba oga qayb qaatay fikirkeeda aragtidana ay ka dhiibatay waxaa noo balana maalinta berito oo sabti ah arrimaha gobolka waqooyi bari jimco wanaagsan dhegeystayaal intakoor waxaan iga tagay sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran washukran jasiilan ayaan leenahay saaxiibada ku xiran mar weliba oo halkan bahwadaag ku noqonay saaxiibo ku noqonay ehelku qiraabo ku noqonay star f m dhegeystayaal haddii waqti jimco la jooga haddii in layskaga baxo guryaha telefoonada oo loo sii dhaadhaco ee dabcan masaajidada masaajidka kugu dhow aad masaajidka kaa fog aad mid kastay tahayba laakiin xilli hore inaad masaajidka sii gasho dan ayay kugu jirtaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijka madasha maqli doontaan xamdi guray waxbarashada tanaad